rasuulku wuxuu yihi murha falyuraajicha ha soo celiyo haddaanu talaaqu dhicinna dee rajca meesha may jirteen ibnu cumar waxaa kaloo yihi xusibat calaya tatliiqa furniinkaa waxaa lay xisaabiyey dalqad marka haddii iyadoo xaayida uu furo ama iyadoo daahir ah oo xamligina aanu muuqan sida raajixa talaaqu uga dhacaya haddii mid wax ka badan uu furo ka warran macanaa hadday uu israaciyo soo iminka idhahaan saddexdii baad iga tahy ama laba dalqabood baad furan tahay buuhi maxabadunbaa dhacaysa mise labadaa dhacaya hadduu laba yidhi hadduu saddex yidhi saddexaa dhacaya miya sheekhu wuxuu ku leeyay saa raajixa xabadunbaa dhacaysa haddii saddexda hal mar uu israaciyo waxaa taa u daliila xadiidka ibnu cabbaase saxiixu muslim ku jira wuxuu yidhi dalaaqa cahdigii rasuulka saddexda haddii la israaciyo midun baa la xisaabin jiray waktigii abuubakarna midun baa la xisaabin jiray khilaafadii cumar inteedii horena midun baa la xisaabin jiray laakiin cumar khilaafadiisa qaybtii dambe ayaa dadku ay iska fudaysteen talaaqii oo ay iska yidhaahdeen illa waa mamnuuc qofku inu dhaha saddexdii baad furanta shay mamnuuca wey arrinkaa dadku markii ay ka gaabsan waayeen ayuu cumar yidhi ninka idhaahdo saddexdii baad iga furantay saddexdiiba way ka furantay wadow rajc ayaanay udhaxayni markaa rasuulka ilaahay sala allah alay waslam waxaa ka sugan in waktigiisii saddexda midun la xisaabin jiray abubakarna saa cumarna qaybtii hore qaybtan dambe cumar sharci aanuu nebigu sharciyeyn dee muu sharciyeynahayn ee tacziir bay ahayd tacziir manaa khasiritaan bay ahayd dadka saa samaynaya baabka talaaqa fududaysanaya ku kibraaya ayuunbuu ku khasirayay sida ibnulqayim iclaam almuwaqixiinka uu ku leeyahy ee kamay ahayn xukum ilaa qiyaami saaca socda inuu dejinayo cumar kamay ahayn mana aha dee ijmaacu saxaaba oo dee cumar waa lagu khilaafay cabdillahi ibnu cabbaasoo xadiidka warinaya ayaaba ku khilaafay dee masaladaa markaa saddex ninku hadduu israaciyo ama laba midun baa la xisaabinaya gabadhu ninka waxay saddex ka furan ka furan tahay markuu saddex furo ay rajca u dhaxayso wuu furay wuu soo celiyey haddana wuu furay imisay ka furan tahay laba soo ma wuu soo celiyey haddana wuu furay saddex saasay ku dhammaadeen sad marka leeyahy saddexdii buu furo way ka dhammaatay macnaheedu waxa weeye waa saddexa u dhacayso rajco soo celini walaa hadday doonayaan maalin qura gudaheeda ha dhacaanbe ama saacad qura ama majlis quraba ha ka dhacaan iyadoo ag fadhiya haduu dha naa waan ku furay waan ku soo ceshaday waan ku furay waan ku soo ceshaday waan ku furay dee saddexda way ka dhammaanayaan ee marka lagu leeyahy saddexda hamoodin saddex kale fogfogori loo jeedo ee muhimku saddexdu waxay saddex ku noqonayaan inay rajca u dhaxayso soo celinina udhaxayso ilaa haddii kale gabadha hadduu dhaa saddexdii baad iga tahay dee gabadhii xabad bay kaga furantay xabadda u horraysa saddexda ta u horraysa kaga furantay labada kale diriday dhaceen wey meel cidlaabay cuskadeen oo gabadh ka furayd oo uu furayba ayay labada kale ku dhaceen dee gabadhu mar hadday furan tahayna dee furniin kale ku dhici maayo ilaa la soo celiyo markaa xabadda horuunbay ku furantaye labada kale waa laba cidlo dhacay weeyaan oon maxalkoodii munaasibka ahaa aan markaa dhicin ile gabadhii markuu dhaa saddexdii baad iga tahay saddexda xabadda u horraysay ku furantay labada kalena gabadh furan bay ku dhaceen gabadh furani miyay furantaa ma furmaysa dee ilaa la soo celiyo waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah faslun wayaqacu talaaqi waa dhacayaa bilkinaaya sarbeebtii buu ku dhacayaa maca niya niya ay la socotay alfaadda ama ereyada talaaqu way qaybsamaanaa qaar waa alfaad sariix waa ereyo ku cad furniin ama carabi ha noqdaan ama dee af kalaba ha noqdaane oo qolo waliba waxay leeyihiin ereyo furniinka ku cad iyo ereyo waxa weeyaan furniinka aan ku caddayn laakiin laga sarbeebo gabadha markaa lagu yidhaahdo la fahmaayo dee in talaaq iyo furniin loo sarbeebayo haddii markaa talaaqa ereygu uu ku cad yahay ninka ku dhawaaqa haddaanu dee khasbanayn ama aanay khiyaama ku dhicin kale dee inagu le niyadiisa ma ogine nin gabadhiisi furay buu noqonaya hadduu idhaahdo waan ku furay gabadhii ama waad iga furan tahay ama anti taaliq buu idhi aduu taaliq baa tahy haddii lagu khasbay dee talaaqu dhici maayo mukra kama dhaco haddii la khiyaameeyeyna oo ereygan aanu uba jeedin oo macnaha aanu ugaba jeedinna dee talaaqu dhici maayo saas oo kale waxaa yihi nin baa gabadhiisa ayaa markaa ayaa imtixaantay inuu furaabay doonaysa deetana waxay ku tidhi haddaad i jeceshahay magac baan doonayaa inaad ii bixiso magacaa igu dheh magacaas waa maxay buu idhi waxaad tidhaahdaa bu waxaad tidhaahdaa bay ayay tidhi taaliq markaasuu yidhi anti taaliq adigu taaliq baad tahay muxuu isaga uga jeedaa magacaas taaliq la idhaha baad leedahay iyaduna waata tidhi maasha allah ilaahay baa iga soo kaa saaray maanta waxaan kaa waayey waa kaa i furay bay tidhi anti taaliq buu igu yidhi dee miyay ka furmaysa ka furmi mayso leannahu lafdigan macano talaaq iyo furniin ugamu jeedinba isagu magac baabuu uga jeedayba hadduu dhahdo yaa taaliq sidoo magac uga jeeda ama naanays gabadhiisa uu bixiyey dee kaga furmi mayso waa inuu lafdiga talaaq uga jeedo ama sara sariix ha noqdo ama yaan markaa noqone kinaayada waxaa looga jeedaa waa ereyada aan sariixa ahayn waa kullu kalaamin oo ufhima alfurqa waa hadal kastoo laga fahmaayo ninkaasu gabadhii inuu sii daayey markaa ereyadaasi waxaa loo shardiyaa iyaga niya inay la socoto tusaalahaan hadduu idhaahdo ilxaqii biahlik orodoo reerkiinii tag orodoo reerkiinii tag dee kuma cadda furniin laakiin waa laga fahmi karaa furniin soo maa haddii markaa uu markaa uu yihi orodoo reerkiinii tag uu markaa waxa weeyaan niya ay la socotay furniin ahay inuu furay ah dee way furmaysa haddii orodoo reerkiinii tag uu uga jeeday orodoo tagun oo furniin aanu niyeysanna dee noqon maysa markaa furniin marka ereyada kinaayada waa saas oo kale weeyaan waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullah wa bitakyiiri ikhtiyaarsiintiina way ku furmaysaa ida ikhtaarat ilfurqa hadday doorato inay iska tagto wuxuu ku leeyahy ninku hadduu gabadhiisa yidhaahdo inaan inaad furan inaad furnaato ood iska tagto iyo in kala kala dooro oo ay tidhaahdo inaan furnaado oon iska tagaabaan doorto way furmaysaa buu leeyahy sheekhu laakiin sidaa waa laga xoog badan yahi waayo aayaadka uu deliishanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii khiyaarka dumarkiisa uu geliyey ee uhi kala doorta inaad iska tagtaan biilkii bay yidhahdeen biil lagu filana ma siiso way qaanabeen rasuulka markaa rasuulku wuxu uhi kala doorta dee inaad iska tagtaan iyo iyo inaad dee sidaa ku joogtaan kadib waxa ay doorteen dee inay iska joogaan markaa doorashada oo quri hadday gabadhu dooratay tiraa waan iska tegaya dee furniin maaha illa gabadhu iyadu isma furi kartee laakiin hadday doorato in iyadu iska tagto markuu doo dooran geliyo labadaa arrin oo markaa furniinkiina markaa uu raaciyo markaasumay furniin noqonaysa lakin mujarad alikhtiyaar doorasho iyadoo ay dooratay un ku furmi mayso lianna talaaqa laysa biyadayha furniinku uguma jiro markaa iyada gacanta waxa uu leeyahay sheekhu wa ida jacalahu zawj sidaas oo kale haddii ninka uu yeelo furniinkii ilaa hayrihi cid kale uu dhibo waqaca min waa ka dhacaysa hadduu wakaalo sameeyo u idhaa hebelow gabadhayda furniinkeeda adigaa iga wakiila maalinta allaale maalintaad aragtid inay furniin mutaysatay fur sii daadaa ka wakiila arrinkaas waa dhacayaa buu leeyahy furniinkaasi sheekhu oo bimacnaa talaaqu dee cuquudda iyo mucaamalaadka kale ayuunbuu la mid yahay sida ninku marka gabadh uu guursanayo cid uu u wakiilan karo ayaa marka uu iska furayana cid uu u wakiilan karaa markaa wakaaladu sida mucaamalaadka iyo cuquudda kale ay ugu bannaan tahay ayay ugu bannaan tahay baabka talaaqana saas ayaa markaa raajixa sheekhu uu tilmaamay walaa yaqacu talaaqi ku dhici maayo bitaxriim xaaraantimeyn gabadhuu iska xaaraantimey hadduu dhaa xaaraan baad iga tahay talaaqu intaa ku dhici maayo laakiin xaaraan baad iga tahay hadduu uga jeedo waad iga furan tahay talaaqi waa ku dhacaya sida raajixa ee xoogga badan sidaas oo kale alxalifu bitalaaq wax la idhaha baa jira oo in lagu dhaarto talaaqii ama furniinkii in in furniinka lagu dhaarta ma bannaana dee ilahay un baa lagu dhaartaa cid kale in lagu dhaarta maaha laakiin nin hadduu furniinkii ku dhaartuu idhaahdo haddaan waxaa samayn waayo gabadhaydu way iga furanta deeta wixii uu samayn waayo ama haddaan waxaa sameeyo way iga furan deeta wixii uu sameeyo ama isagoon mucallaqba ka dhigin uu furniinkii markaa ku dhaarta sidiisaba gabadhi ma ka furnan tahay mise kama furna saddex qowl bay culimmadu ku leeyihin jumhuurtu waxay yidhaahdeen mar haddii talaaqba uu tasriixiyeyba walow dhaariba ha la socotee ama ha niyeysta ama yaana niye ama yaanu niyeysana way ka furan tahay bay yidhahdeen qolo kalena waxay idhaahdeen marnaba kama furna ama ha niyeysta ama yaanu niyeysanin qowlka saxiixee dhexe ee a'immada muxaqiqiinta ay ku tegeen ibnulqayim iyo sheikhulislaam iyo waa in la kala qaadayo oo ninku hadduu talaaqii ku dhaarto xila furka waxa la idhaha uu sameeyo hadduu dhaaruun uga jeeday iyo hadalka inuu ku adkeeyo dee wixiisu dhaar bay noqonaysaa markaa noqon maysa gabadhii inuu furay haddiise niyo furniin ay la socotay hadalkaa markuu hadalkaa lahaa uu niyeystay gabadha inuu furo dee way ka furmaysaa niyada iyo hadalkaa wada socda ayay markaa kaga furmaysaa gabadhii warajulu ninkii axaqu biimra'atihi gabadhiisa isaga ayaa xaqu leh leh fii ciddati talaaqihaa furniinkeeda la furay ciddadeedii inta ay ku jirto gabadha haddii markaa furniinkeedu yahay furniin rajciya oo dee weli dee dalqadii ay wax ka harhsan yihiin inta ay ciddada ku jirto ninku gabadhiisa isaga ayaa xaqu leh cid kale ma guursan karto cid kale saasoo kale guur uma sarbeebi karto sidii shalay aynu maraynay isagaa xaq u leoo saacadda uu doono iyo maalinta uu doono odhan karaa waan soo ceshaday intuu laba markhaatina sameeyo saasaanay gabadhiis ku noqonaysa inay iyadu soo celinta raalli ku noqotaana shardi maaha ma raalli ha ka ahaato ama raalliyaanay ka ahaan sidaasoo kale inay ogaataana shardi maaha oo lama shardiya inay og tahay yuraajicuha wuu soo ceshanayaa ama taasha'a markuu doono idaa kaana talaaqu hadduu furniinku yahay rajciyan mid wax weli ay ku hadhsan yihiin walaa taxillu lahu u xalaaloobi maysa bacda halaati saddex soo celin ay u dhaxaysa hadduu furay u xalaaloobi mayso xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan hayrahu nimaan isaga ahayn oo haddii saddexdiiba u dhameeyey xalaal u noqon mayso ilaa nin kale markaa uu guursado dee uu la guri galo ninkaa kale markaa uu guursaday maa macnaheedu inuu markaa isagu soo ceshanayo ee gabadh bay markaa noqonaysaa dumarka kale ula mid a oo guur cusub oo iminka la binaynayo gunta laga bilaabayo ayaa markaa uu guursan karaa baabkii khulciga lagaga hadlaya weeye khulcigu waa firaagu zawja ama firaaqu rajul zawjatahu biciwad waa ninku gabadhiisii inuu sii daayo isagoo sii dayntaa bedel ka qaadanaya wax dhaafsanaya waa waxa innagu aynu naqaano hebel heblaayo warqaddii baa looga iibiyey waa khulciga weeyaan wuxuu leeyahay sheekhu idaa khaalaca arajulu ninkii haddii khulci uu ku sameeyo imra'atahu gabadhiisa kaana wuxuu noqonayaa amruhaa arrinkeedu ilayhaa mid iyada u yaalla oo laa tarjicu ilayhi u soo noqon maysa ninkii bimujaradi arajca rajco markaa ama soo ceshasho uu yidhi waan soo ceshaday ugu soo noqon mayso khulciga waxaa la dhaha asalkiisu waa mashruuc awalu khulcin khulcigii u horreeyey islaamka dhexdiisa dhacay waxau ahaa saxaabigii la odhan jiray thaabit ibnu qays ibnu shamaas oo ka mid ahaa raggii jannada loogu bushaareeyey ayaa gabadhiisii rasuulkaa u timi waxay tidhi yaa rasuula allahi maa actabu calayhi fii khuluqin walaa diin rasuulka ilaahay ow ninkaa dhaqan iyo diintoona kaga caban maayo walaakin akrahu alkufra fi lislaam hase ahaatee waxaan karhaya oo aan nacaya kufri islaamnimada dhexdeeda culimmada waxa dhan macnaheedu waxa weeyaan imaa inay ujeedo waxaan ka baqanayaa ninkaasaan u neceb ahay nacaybkiisi inuu gaalnimo igu kalifo ama macnuhu waxa weeyaan kufriga waxay uga jeedaa kufraan ulcashiir oo dhaqan wanaagsan inaan kula dhaqmi waayo ayaan ka baqanaya faqaala rasuulu llahi atarudiina calayhi xadiiqatahu rasuulku wuxuu idhi beertii meherka uu kuu siiyey ma u celinaysa qaalat nacam waxay tidhi haa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam aqbil alxadiiqa xadiiqada ama beerta aqbal buu idhi thaabitow iskana sii daa markaa khulcigu wuxuu yimaadaan ninkiio isagoo gabadhii doonaya gabadhiina ay diidan tahay ee ninku wuxu hi anigu waan ku doonayaae haddaanad adigu ii doonahayn waa inaad meherkaagii ka tanaasusho oo haddii waxa weeyaan meherka uu siiyeyna waa inay u celiso haddaanu siinna waa inaad tiraa meherna kaa dooni maayo iska kayfur haddii iyagu si ay ku heshiiyaan waa halkeeda haddii saasoo kale xaakimka ay isula tagaan oo gabadha ay tidhaahdo ninkan ilowba ilow hana la kala kaxeeyo raalli kameho dooni maayo wax wanaagina nagama dhexeeyaan xaakimkuna markaa wuxuu xaq u leeyahay inuu khulci sameeyo uu yidhaahdo waar gabadhan waxa weeyaan meherkaa aad siisay ha kuu celiso dabeetana iska fasaxo iska sii daa wax talaaqi ma jira meesha khulciga waa faskhi weeye nikaaxi unbaa la faskhinaya haddii talaaquu ku dhawaaqana talaaqii caadiga ha noqon maayo haddaanu ku dhawaaqinoo sidaa ay ku kala tagaanna kala tagaaja ay noqoto ina kala kaxee meherkaagiina waa kaasi qaado midna xaggaa u dhaqaaqo midna xaggaa u dhaqaaqo intaasuu arrinkoodu ku dhan yahay mar haddii waxaani faskhi uu yahay oo talaaq aanu ahayn ninkii gabadhii sidaa khulcigaa uu ku sameeyey inuu soo ceshado dee xaquma leh oo gabadh ka madax bannaanaata bay noqotayoo ma odhan karana waan ku soo ceshaday maxaad soo ceshatay miyaad furtay warqadaydii baan kaa iibsaday weeyaan macnuhu markaa sheekhu markuu leeyahay laa tarjicu ilayhi bimujaradi rajca taasuu uga jeedaa wayajuusu wuu bannaan yahay bilqaliil intii yarayd inay warqadda kaga iibsato iyo walkathiir in badanba maa lam yujaawis inta aanu dhaafin maa saara ilayha maa saara ilayha wixii xaggeeda u soo kacay ee minhu xaggiisa ka yimi xoolaaha inta aanu dhaafin bimacnaa gabadha haddii meherkeedu uu yaraa marka hore in meherkii yaraa uun ninkii ay u celiso ee uu siiyey iyadoo furniinka ku iibsanaysa waa bannaanta haddii uu fara badnaano tusaalahaan boqol kun oo dollar meherkeedu ahaa ninku uu siiyey hadday doonaysa inuu furo boqolkii kun oo dollar waa inay u celiso alqaliil walkathiir waa isku mid laakiin maxaa shardi ah waxaa shardi ah inaanu markaa ka ziyaadin intii meher uu siiyey hadduu dhanaa meherkaa kun dollar buu ahaaye dee warqadda waad iga iibsanaysaa ay kun kalena ku soo dar haddii kale weligaa halkaa ka jiilee kusii dayn maayo ku furi maayo taasi laa yajuusu lahu ma bannaana in xoolo badan hadduu meher u siiye ee u celinaysa mar haddii khulci uu yimaado waxayna tusinaya dee saxaabigani beer dhan buu siiyey beertuna waxyaaba ugu qaalisan bay waktigaa ka mid ahay inaan laga ziyaadin karinna xadiidka laftiisa ayaa tusinaya oo riwaayaad saxiixa waxaa ku soo arooray fa amarahu rasuulu llahi an ya'khuda alxadiiqa walaa yasdaad rasuulku wuxuu faray sala allahu aleyh wasalam inuu beertiisii qaato meherka uu siiyey waxbana markaa aanu ka kororsan oo aanu ka ziyaadin markaa sida raajixa a'imo fara badanna ay ku tegeen oo ka mid ah saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imo kaleba sida axmed iyo iyo abu xaniifa iyo isxaaq ibnu rahaweye waa inaanu ziyaado ka qaadan karin gabadha oo iibsiga loo jeedaa wixii meher uu siiyey ayuunbuu kaga iibsanayaa ziyaado kale lama ogola walaabudda waxaa laga maarmaana min ataraadi raalli ahaansha inuu jiro bayna zawjayn labada lamaane dhexdooda yaalla oo calal khulci khulciga ay ku heshiiyeen haddii markaa ay ku heshiiyaana gabadha ay tira anigu ma wada joogi karno isna odhan aa iska jooga anigu waan ku jecelahay maya ma wada joogi karna iska kiisi kaydaa waayo khulci baynu samaynaynaa meherkaagii ka tanaasul haddii uu siiyeyna meherkii isoo celi haddii iyagu sida ay ugu heshiiyaan dee khulcigu wuu ansaxaya aw ilzaami alxaakim ama xaakimkii inuu ku khasban ninkii maca shiqaaqi bayn baynahumaa iyadoo khilaaf dhexdooda uu yaallo oo haddii markaa khilaaf uu yaallo se ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay oo ay ka baqdaan labadaa qof inaanay xuduuddii ilaahay wada oogi karahayn wada noolaanshihii sharciga ahaana aanay wada samayn karahayn xaakimku wuxuu xaq u leeyahay ninkan gabadha ogol inuu ku khasbu idhaahdo gabadhani kuma ogola si sharcigana uma wada noolaan kartaan waxaad samaysaa meherkaagii ha kuu celiso adna iska sii daa waa fasx wa huwa faskun wuxuu leeyahay sheekhu khulcigu waa faski ee talaaq maaha mar haddaanu markaa ayn talaaq ahayn dee wax rajca la ydhaha ma jirto ninkii gabadhii ma soo ceshan karo marka khulci uu sameeyo sidaasoo kale ciddada gabadhaasi noqon maysa dee ciddadii talaaqa oo waxay ciddo tirsanaysaa un hal xayd wa ciddatuhu xaydatun saa ogeed baa sheekhu wuxuu yidhi ciddadeedu waa hal xayd weeye waxaa ku timi markaa fii sunan nasaa-i in imra'atu thaabit rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khud iladii laha calayk wakhalli sabiilah wixii aad ku lahayd aad meher u siisay ka qaado waddadeedana u sii daa fa amaraha rasuulu llahi an tactada bixaydatin waaxida rasuulku wuxuu faray hal xayd inay tirsato oo talxaqa biahli ehelkeedii ay heleesho macnaa halkaa xayd maxaa lagu hubsanaya inay uur leediyo in kalaa lagu hubsanaya markii khulciga ay sameeyeen hal mar markay xaydo waxaa caddaatay macnaa inaanay uur lahayn intaasi ayaa markaa ciddideedu ay ku dhantay hal mar markay xaydo xaydkaa ka daahir garowdo inay nin kale iska guursato ayay xaq u leedahay ila waxaani talaaq maahee faski weeyaane baabul ilaahi buu idhi sheekhu ilaagii ayaa kani baab uu yahay ilaaga macnihiisu waxa weeyaan fi luga waa alimtinaac bilyamiin waa qofku shaygii inuu diido isagoo diidmadaasi dhaar raacinaya wallahi inaanan sidaas samaynahayn iilaa baa la odhanaya oo imtinaacu waxa weeya inaad iska tidhahdo saas samayn maayo laakiin haddaad dhaar raaciso maxaa la idhahdaa iilaa baa la idhahdaa sharcigana waxaa looga jeedaa alimtinaacu biاlyamiin min waط'i zawja ninku inuu iska diido gabadhiisii inuu u tago isagoo diidmada caynkaasiya dhaar raacinaya fawqa arbacati ashhur afar bilood wax ka badan ayuu ka dhaartay oo gabadhii baa wuxuu yidhi afar bilood waxaan ku dhaartay afar bilood inaanan ku taaban ama afar bilood in ka badanba dee sanad ama laba sannadood ama saddex ilaabaa markaa la odhanaya haddiise waxa weeyaan afar bilood uu ka yar yahay aqala min arbacati ashhuruyey hadduu bil yahay oo kale u idhaahdo waxaan ku dhaartay inaanan bil kuu soo dhowaan kaa iilaa isaga lama idhaa bishaasi markay dhammaato ayuunbu waxa weeyaan gabadhiisii dee caadi ay u noqonaysaa ay u xalaaloobaysa haddii bishaa ka hor gabadhii uu tagana dee kafaaratulyamiin baa lagu leeyay kafaara gudasho ayaa lagu leeyay laakiin afar bilood iyo wax ka badan hadduu gabadha ka dhaarto iilaa baa la idhaahdaa iilaagaa marka axkaamtiisa halkan lagaga hadlaya sheekhu wuxuu yidhi huwa ilaagu waxa weeyaan an yaxlifa zawj ninku inuu dhaarto calaa jamiici nisaa'i dumarkiisa oo dhan aw bacdahunna ama barhkood uu idhaahdo laa aqrabuhunna u dhowaan maayo wallaahi inaanan afar bilood ama wax ka sarreeyaba ayuu idhi idiin soo dhowaan maayo shaqayskuma lihin fain waqata biduuni arbacati ashhur afar bilood wax ka yar hadduu waktiyeeyo udhaa laba bilood baan idinka dhaartay ama saddex bilood ama bil ama ka yarba ictazala dumarkii waa ka dheeraanayaa muddadaa uu ka dhaartay xataa yanqadiya ilaa uu dhammaanayo maa waqata bihi wakhtigaasi isagu uu goosto haddii wakhtigaasi markaa uu dhammaado macnaheedu waxay noqonaysaa intii uu ka dhaartay baa dhammaatay gabadhiisa caadi ba u noqonaysa wa in waqata biakthara minha intaa in ka badan hadduu wakhtiyeeyana afar bilood in ka badan afar bilood iyo wixii ka badan halkaa sakdi baa ku jira kitaabkayga maxaa idinku qoran wa in waqata biakthara minha khuyira soo ma wa in waqata hadduu wakhtiyeeyo biakthara minha afar bilood in ka badan khuyira waxaa la door gelinayaa bacda mudiyiha afartaa bilood markay dhammaadaan bayna an yafiya ee an yarjaca inuu soo noqdo dumarkii uu ku soo noqdo aw yutalliqa ama inuu furo haddii afar bilood uu ka dhaarto iyo wax ka fara badan afartaa bilood marka ay dhammaadaan ninka waa la soo istaajinaya waxaa la leeyahy tusaalahaan wuxuu ka dhaartay laba sannadood afar bilood markay gow yidhaahdaan oo labadaa sannadood ka midi la sugi maayo intay labada sannadood dhammaanayaan ayaa la soo istaajinaya waxaa la leeyahay gabadhan ama ku noqo ama fur si aayadda qur-aanka marka ay tusinayso liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur kuwa dumarkooda ka dhaaranaya afar bilood wax ka sarreeya waxay xaq u leeyihin afar bilood inay sugaan oo afar bilood dumarkii sidaa ay kaga maqnaadaan laakiin afar bilood maalinta ay dhammaato wixii ka sarreeya waa idraar waa dhibitaan gabadhii la dhibayo ninka waxaa la leeyahay shareecadu kuma ogolo gabadha inaad dhibto afartaa bilood marka ay dhammaadaan gabadhii ama ku noqo oo gabadh ha kuu noqoto caadi aad u qabto aad la mucaasharoonayso aad la dhaqmayso ama waxa weeyaan gabadhii iska sii daa oo fasax saas ayaa markaa waajib ku noqonaysa ninka waana sida aayaadka qur-aanka markaa ay tusinayaan qaala raximah ullah baabu dhihaar dhihaarka baabkii lagaga hadlaya weeyaan huwa dhihaarku waa qawlu zawj waa odhaahda ninkuu idhaahdo liimra'atihi gabadhiisa uu ku idhaahdo anti adigu calaya aniga ka dahri ummii hooyaday baad iga tahay buu ku yidhi ama dhabarkii hooyaday baad iga tahay macanaa macana waxa weyan hooyada baad iga tahay aw daahartuka ama wuxuu yidhi dhihaar baan kaa sameeyey oo macnaheedu yahay sida dumarka maxaarimtaydii ay xaaraam iga yihiin ayaad xaaraam adiguna aad iga tahay saas oo kale waxaa la mid ah inuu waxa weeyaan yidhaahdo halkaa anti calaya ka dahri ummi haddii mithli oo kale uu isticmaalo mithla dahri ummi oo kale uu yidhaahdo waa la mid weeyaan khulaasaduna waxay tahay dhihaarku wuxuu ku dhacayaa bikulli lafdin oo yadullu calaa taxriimi zawja bisharti waxa weeyaan an yaqtarina binniya lafdi kasta oo tusinaya inuu ninkaasi gabadha iska xaaraantimaynayo ama yidhaha dhabarkii hooyaday baad iga tahay ama walaashay baad iga tahay ama waxaad iga tahay edaday baad iga tahay ama aabbahay baad iga tahay ama habaryartay baad iga tahay lafdi kasta oo tusinaya gabadha inuu iska xaaraantimaynayo dhihaarki waa ku guntamaya sida culimmada badankooda ay yidhaahdeen khilaafan libni xasm raximahullah oo isagu yidhi wuxuu ku guntamaya un lafdigaa anti calaya ka dahri ummi aw naxwa dalika buu uhi sheekhu ama lafdigaa lafdiyada la mida ee tusinaya gabadhiisii inuu iska xaaraantimeeyey oo iska mamnuucay fayajibu alay dihaarkuna sidiisaba waa shay baatila oo ninku gabadhiisa inuu iska xaaraantimeeya ma bannaana de saa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu dihaarku yahay zuur iyo baatil iyo munkar inuu yahay ayuu ilaahay ku tilmaamay inuu ninku dihaar sameeyo gabadhii ilahay u xaleelaya iska xaaraantimeeya uma bannaana laakiin shareecadu waxay ka hadashay haddii arrinkaas uu ka dhaco oo ninku sidaa u dembaabo maxaa uu samaynayaa gabadhiisii sideebay markaa mar labaad ay ugu xalaaloobaysaa waa kaa iska xaaraantimeeye fa yajibu caleyh waxa waajib ku ah qabla an yamasaha intaanu taaban horteed an yukafira inuu kafaara gud la yimaado kafaara gudkaasoo kusoo xaasilaya bicitqi raqaba inuu addoon xoreeyo wa in lam yajid haddaanu helinna falyuطcim ha quudiyo sitiina miskiinan lixdan miskiin ha quudiyo fain lam yajid haddaanu helinna fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacraacsan oo xidhiidhsan oon kala googa lahayn waa inuu soomo waa sida ay tilmaamayaan markaa aayaadka qur-aankaa ee ku jira suuratu almujaadala waxaa culimmadu ay isku waafaqsan yihiin haddii gabadhii markaa uu ku noqdo bimacnaa dee uu jimaaco gabadhahaan uu isticmaalo inay kafaarada noocani ay waajib tahay hada bilijmac bacda alcawd kafaaradu waa waajib bacda alcawd hadduu doono inuu ku noqdo arrinkaa uu niyeystana kafaara ayaa markaa ku waajiba marka inta aanu taaban gabadhii taabashadana halkan waxaa looga jeedaa jimaac iyo kulane waa inuu la yimaado kafaarada caynkaasiya wa yajuusu liliimaami imaamka waxaa u bannaan an yuciinahu inuu ka kaalmeeyo min sadaqaati almuslimiin sadaqaadka muslimiinta idaa kaana hadduu yahay faqiiran mid faqiira oo laa yaqdiru cala soom soomkiina aan karin markaa ninkii dihaarka noocaasiya ku dhacay haddii isagu uu iska bixin karo addoon xorayntii ama waxa weeyaan lixdan miskiin quudintood amaba uu kari karo soomka waa inuu isagu hawshaa uu galay ka baxo uu ka dabaasho haddii isagu aanu soomkii ka rahayn faqiirna uu yahay oo xoolo uu addoon ku xoreeyo ama lixdan miskiin uu ku quudiyo aanu hayn waxa uu xaq u leeyahay xaakimka muslimiinta u taliya inuu kaalmeeyo waana sidaa ka dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam salama ibnu sakhar ninkii la odhan jiray markuu dihaarka gabadhiisii ka sameeyey kadibna uu u tegey rasuulku wuxuu ku yihi qoor xoree wuxuu yidhi waladii bacataka bilxaq ma asbaxtu amliku hayraha wa daraba safxata raqabati wuxuu yidhi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartae taa waxaan ahayn ma hayo qooraan tayda ahayn ma hayo macnaa wax allaala waxaan reeba jirto wey addoon aan xoreeyo ma hayo qaala fasum shahrayni mutataabicayn rasuulku wuxu uhi laba bilood oo israacraacsan soom qaala waladii bacataka bilxaq laqad bitnaa laylatana maa lana cashaa cafwan waxa uu yihi laba bilood soon wuxuu yihi wahal asaabanii maa asaabanii ilaa fi soom oo waxaan igu dhacay miyuu igu riday soomka mooyaane bil rabadaan buu is yidhi gabadhaad ku dhici doontaa dabeetana wuxuu is yidhi si gabadha bimacnaa aanad ugu dhicin dihaar samee waxaad tidhahdaa sida hooyaday xaaraam iga tahay baad xaaraam iga tahay markaa soomkuba waa kii igu riday buu yihi dihaarka ee maxaan sooma miyaan miyaan markaa soomi karaya laba biloodoo xidhiidhsan soomi kari maayo bishii ramadaan baaba lafahayga u baqdayba waxaa markaa rasuulku ku yihi calayhi salaatu wasalaam in waxa aad samaysaa lixdan miskiin quudi wuxuu yidhi maxaan lixdan miskiin ku quudiya xalayba maanaan cashayna kadib rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxbaa loo keenay alaab baa loo keenay timir fara badan baa loo keenay timirtii ayaa markaa rasuulku sal lla alay waslam uu siiyey oo uu yidhi timirtaasi iskaga bixi kafaaradaa lagugu leeyahay wixii soo hadhana markaa reerkaaga sii xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo kayrkoodba waa ay wariyeen marka imaamku waa inuu sidaa u kaalmeeyo qofku haddaan isagu waxba haysan haddii cid kaalmaysa uu waayena dee laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha walow uu xaq u leeyahay an yasrifa minhaa xoolaha loo siiyey inuu kafaarada iskaga bixiyo inuu ku bixiyo wax ka mida linafsihi naftiisa iyo wa ciyaalihi ciyaalkiisa inuu siiyo wa idaa kaana adihaaru hadduu yahay dihaarku mu'aqatan mid wakhtiyaysan falaa yarfacuhu kor u qaadi maayo ilaa inqidaa'u lwaqti inuu wakhtigiisu dhammaado mooyaane dihaarku waa laba mid ma wakhtiyaysnae wuxuu yidhuun waxaad xaaraan iiga tahay sida hooyaday oo kale wakhtina muu sheegin muddo go-an dihaarka caynkaasiya isaga wakhti lala sugaayo dhammaadkiisa ma jirto waa inuu kafaaradii la yimaado gabadhiisana xalaal bay u noqonaysa laakiin dihaarku hadduu wakhtiyaysan yahay oo tusaaleaan u idhaahdo laba bilood baad xaaraam iga tahay ama sanad baad xaaraam iga tahay dee kafaarada oo quri dihaarkii meesha ka saari mayso oo kafaarada gabadhii ugu xalaaloobi mayso ilaa wakhtigii markaa uu sheego uu cayimay uu dhammaanaya hadduu idhaahdo bil baad xaaraam iga tahay dee ilaa bishaasi ay dhammaato gabadhii u xalaaloobi mayso walow kafaaradii haba bixiyabe laba arrimood baa gabadhii u xalaalaynaya wakhtigii uu cayimay inuu dhammaado kow ta labaad inuu wakhtigii markuu dhammaado uu la yimaado markaa kafaaradii sharciga ahayd waxa uu leeyahay sheekhu wa idaa wati'a haddii gabadhii markaa uu jimaaco qabla inqidaa'i lwaqti wakhtigii uu xadiday inta aanu dhammaan aw qabla takfiir ama inta aanu kafaare gudan kafa wixii markaa ka dambeeyey uu ka istaagaya waa khalad uu ku dhacay dee taas xataa yukafira ilaa uu kafaare gudanayo fi lmutlaqi dihaarkii mutlaqa ahaa ee wakhti go'an aan lahayn oo wayanqadiya uu dhammaanayo waqtu lmu'aqat dihaarkii mu'aqadkaa wakhtigiisuna uu dhammaanayo marka dihaarka inta aanu kafaare gudan haddii gabadhii markaa uu ku dhaco qowlka raajixi waxa weeye in hal kafaaruu lagu leeyahay oo aan laba kafaaro lagu lahayn culimada qaarkood baa hi laba kafaara lagu leeyahy laakiin xadiidkan laftiisa waxaa ku taalla in ninkani uu dihaar la yimi inta aanu kafaare gudanna gabadhii uu ku dhacay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam laba kafaaro bixi ma odhan kafaaro qurah ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay markaa hadday dhacdo inuu gabadhii u tago iyadoo weli aanu kafaaro gudan wixii markaa ka dambeeya waa inuu ka istaagayo ilaa uu kafaaro gudanayo dihaarkii markaa wakti xadidan lahaana wakhtigiisaa xadidani uu dhammaanayo oo meesha uu ka baxayo wuxuu leeyahay sheekhu faslu licaan licaanka ayaa halkan lagaga hadlaya licaanku waxa uu yimaadaa markuu ninku gabadhiisa ku tuhmo zino saa ogeed sheekhu wuxuu yidhi idaa rama arajul ninku hadduu ku gano imra'atahu gabadhii uu qabay bizina zina hadduu ku gano oo walam tuqira bidaalika arrinkaasi aanay qiran oo walaa rajaca can ramyihi ganitaankaana aanu ka noqon isagu laacanahaa waxa uu la samaynayaa gabadhii waxaa licaanka la ydhaah markaa ninku hadduu gabadhiisi yidhaahdo way sinaysatay oo xumaantaa iyo faaxishadaasi ayay samaysay horta dee iyada ayaa la weydiinaya oo la leeyahay xumaanta caynkaasiya naama samaysay hadday qirato dee khalaas looma baahna wax licaan la ydhaahdo oo ninka sheegashadiisa ayaa waxay noqonaysaa mid dhabowday iyada ayuunbaa xaqii sharciga ahaa ee ay lahayd la marinaya zinada caynkaasiya gabadha samaysay haddii waxa weeyaan gabadhu aanay qiran ninka ayaa waxaa la leeyahy waar balis hubso oo ilaahay u toobad keen waar waxaa laga yaaba inu shaydaan kuu khaakhaayinay waar wax cad inaanan haynin baa laga yaaba waar ilaahay u toobad keen waar malaa hinaasihii baa kula tegey haddii ninku idhaahdo waar shaydaan baa i qaaday gabadheed waxa may samayne anigaa khaldanaana dee licaan meesha iman maayo isaga ayuunbaa markaa la la marinayaa xaddulqadfi laga jaraya ile gabadhii waxa weeyaan oo aan xumaan samayn sida isaga laftiisu marka dambe uu qiray ayaa xumaan markaa uu ku ganee arrinka caynkaasiya waxayna tusinaya rasuulku sala allahu alay wasalam sida saxiixaynka ku taalla labadii mutalaacineynka ahaa ninkii gabadhiisa xumaantaa ku tuhmay waxaa xadiida ku timi annahu wacada zawj wadakarahu rasuulku inuu waaniyey ninkii horta oo uu xusuusiyey aakhiro wa akhbarahu ana cadaaba addunya ahwan min cadaabi alaakhira waxaanu uga warramay cadaabka adduunyada oo ah in jeeda lagu dhufto tuhmadaa gabadhiisa uu tuhmay isagoo waxba haynin awgeed inay ka fududdahay cadaabka aakhiro war waxaan hadday been tahay ka noqaa bimacnaa lalaha kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadhii ayaa iyadana saasoo kale uu waaniyey markaa labadii qof haddii la waaniyo oo gabadhii ay qirato inay xumaantan samaysay dee iyada ayuunbaa xadkii zinada lagu qaadaya ee licaan ma jirayo haddii ninkii uu qirtay inuu qadfi sameeyena isagunbaa xadulqadfi lagu qaadaya ee meesha licaan ma jirayo haddii markaa ninkuna uu hadalkiisii ku adkaysto gabadhuna dafiraaddii ay ku adkaysato waxaa meesha imanaya waxaa loo yaqaano licaanka licaanka markaa waa ka ilaahay kaga warramay suuratu nuur suuradiisa ayaa sheekhu uu tilmaamaya wuxuu leeyahy fa yashhadu arajul ninku wuxuu qirayaa arbaca shahaadaad afar markaa qiraal oo billaah dhaar ilaahay uu ku dhaaranayaana ay la socoto innahu la min asaadiqiin kuwa runta run sheegayaasha inuu ka mid yahay oo aanu been sheegahayn ayuu markaa uu ku dhaaranaya waalkhaamisatana ana lacnata allaahi caleyh ta shanaadna waxay noqonaysaa inuu markaa qiro in ilaahay nacdashiisu dusha ay ka fuusho in kaana min alkaadibiin hadduu been sheegayo marka shahaadaadka caynkaasiya waxa ay leeyihiin culimmada qaarkood siiqadiisu waxay noqonaysaa in dhaar uu la yimaado ay la socoto shahaadana wuxuu leeya billaahi inii la min asaadiqiin afar jeer buu saa odhanaya billaahi inii la min asaadiqiin billaahi inii la min asaadiqiin billaahi inii la min asaadiqiin billaahi inii la min asaadiqiin marshanaad kale muxuu odhanayaa lacnat ullaahi calaya in kuntu min alkaadibiin nacdasha ilaahay dusha ha iga fuusho haddaan been sheegayo gabadhaasi aanay xumaantaa samayn saasuu odhanaya uma dabeetana tashhadu lmar'a gabadhii waxa ay markaa iyaduna ka marakacaysa arbaca shahaadaat afar marakac oo bilaahi ilaahayna ay ku dhaaranayso inahu la min alkaadibiin inuu been sheegayo oo maxay odhanaysaa billaahi inahu la min alkaadibiin bay afar jeer ku celinaysa ilaahay baan ku dhaartay waxaan ka marakacaya inuu been sheegayo afar jeer bay saa odhanaysaa waalkhaamisata ana gadaba allahi calayha marka shanaadna waxay ku dhaaranaysaa ana gadaba allahi calayha ama ay ka marakacaysaa ilaahay cadhadiisu inay fuusho in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayo oo waxay odhanaysaa gadab ullahi calaya in kaana hada rajul min asaadiqiin ilahay cadhadiisu hay fuusho haddii ninkani markaa uu run sheegaayo culimada qaarkoodna siiqada waa ka yara duwan sida ibnulqayim oo kale wuxuu leeyahy wuxuu odhanayaa ashhadu billah ashhadu billah inii la min asaadiqiin iyaduna waxay odhanaysaa ashhadu billahi inahu la min alkaadibiin marka shanaadna isagu muxuu odhanayaa waxa weeyaan lacnat ullahi calaya taasi waa iska macruuf iyaduna gadab ullahi calay marka licaanku waa kacaynkaasiya licaanna waxa loo yidhi waayo waxa meeshii soo gashay nacdal qofku uu leeyahy haddaan been sheegayo ilaahay nacdashiisu markaa dusha ha iga fuusho marka licaanku wuxuu imanayaa marka meeshii qiraal aanu jirin gabadha wixii aanu qirsanayn ninkana aanu bayinahayn ee wixiisu tuhmo ay tahay licaankuna dee wuxuu dhex maraa laba qof oo isqaba ee ninku gabadh aanu qabin hadduu idhaahdo way sinaysatay dee waa inuu bayiniyo caddayn keeno haddii bayiniyo caddaynuu keeni waayana dee qaadif buu noqonaya xadulqadfi baa laga jaraya laakiin ninku gabadhiisii mar haddii ay tahay way adag tahay ninku gabadhiisa iyo xaaskiisa inu dha way sinaysay sidaa awgeed isaga markiiba lama odhan ama bayino keen ama xadulqadfi baa lagaa jaraya ee waxaa la sharciyey waxaa la idhaahdo licaanka inay mulaacanada noocaasiya ay sameeyaan wuxuu leeyahay sheekhu raximahu llah uma dabeetana tashhadu almar'atu arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadibiin waalkhamisata ana gadab allahi calayha in kana min asaadiqiin wa idaa kaana hadday tahay xaamilan mid uur leh aw kaanat ama ay tahay qad wadacat mid umushayba adkhala nafya alwalad waxa uu shahaadooyinkaa iyo dhaarta uu dhex gelinayaa adkhala wuxuu dhex gelinayaa nafya alwalad ilmaha iska fogayntiisa fii aymaanihi dhaarihiisa macnaa ninku ilmaha inaanu dhalin de waa inuu dhaarta raaciyo bimacnaa haddii ilma markaa ay dhashay uu leey way sinaysata ilmahaasina waa ibnu zina dee waa inuu leeyahay ibnaha inankaana anuu shaqo kuma lihi ay dhashay hadday uur leedahayna waa inuu yidhaahdo ilmaha uurka ay ku sido waa ilmo zinee anuu shaqo kuma lihi waa inuu ka beri noqdo laakiin hadduu leeyahy kan anigaa dhalayoo iyadoo aniga uur ii leh ayaa haddana sinaysatay dee ilmihii isagaa la raacinaya laakiin haddii nafyiga noocaasiya uu sameeyo udhaa ilmahan ay dhashay ama kanay uurka ku sido sinadaasi aan ku tuhmayaan ku sheegaya waa kii ay ku qaaday oo sidaa ilmihii uu isaga fogeeyo dee ilmihii markaa isaga shaqayskuma laha markaa licaanka ilma haddii markaa meesha uu jiro ama ha noqdo mid uurka ku jira ama mid dhashay ilmuhu marna wuxuu raacayaa aabbihii marna wuxuu raacayaa hooyadii goormuu raacaya aabbihii waa haddaanu aabbuhu ina ilmaha aanu diidanayn ee uu leeyahay ilmaha aniga ii lahayde ii sideeye laakiin dabadiibay sinaysatay isaguu raacaya marka goormuu hooyadii raacayaa ilmuhu dee waa hadduu diido ha anigu maan dhaline sine iyo balaaya ku dhashay markaa dee waa ina hooyadii weeyaan waa jaamic maryam weeye hooyadii baa loogu abtirinaya marka shaqayskuma lahaa aabbihii diid wa yufariqu waa kala kaxaynaya alxaakimu xaakimkii baynahumaa labada waa kala kaxaynaya marka licaanka noocaasi uu dhaco oo aan labadooda mid waliba saa uu dhaarto talaaq iyo furniin meesha ma jiro iyadina waxaa laleeyahay albaabkaa ka bax isagiina waxaa laleeyahay albaabkaa ka bax wa taxrumu calayhi abada weligiina xaaraan bay ka ahaanaysa xataa guur dambe hadday kun nin oo kale soo guursadaan gabadha caynkaa ninkaa is yidhahdeen inay isku noqdaan lama ogola haddaba loo fiirso islaamku muxuu diidaya labada qofe heerka ay ka gaadhay inay hadday isku soo noqdaan noloshooduma noolol bay noqonaysa noolol noqon mayso arlada ilahay markaa ha ku kala noolaadaan wa yulxaqu lwaladu ilmihii waxaa la haleeshinaya biummihi hooyadii baa la haleeshinaya faqad hooyadii baa dee lagu abtirinaya mar haddii aabbihii waxa weeyaan uu diiday oo uu yidhi anigu shaqo kuma lih waman ramaaha bihi qofka gabadhaa ku gana ilmahaas oo yidhaahda waa ina sino oo ay dhashay fa huwa qaadifun qaadif buu noqonaya gabadha ma waxbaa ku caddaaday xukumay caddaan soo ma bayino lama hayo dee inay sinaysatay waxaaba iska suurtagalaba xaqiiqadu sidanuu ninku sheegayna inay khilaafsan tahayoo sina baanay jirinoo ilmahan uu iska eriyey uu iska fogeyey isaga u dhalay miskiinadduna ay madluumo tahay sidaa awgeed ilmaha markaa odaygii uu ka bari noqday ee licaankaa markii la sameeyey hooyadii la raaciyey ninka yidhaahda ibnu zinaa tahay ama hooyadii ku yidhaahda naagtani beri bay sinaysto ilmahaba zinay ku dhashay wuxuu noqonayaa mid qadfi sameeyey waxaa laga jaraya xaddulqadfi siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya waayo isaguma caddayn buu hayaa kii ay isqabeen naagtan ee odaygeed ahaa ayaa caddayn waayay soo ma oo licaan la sameeyo markii mid waliba uu dhaartay la kala kaxeeyey kan kalena wax caddaynuu hayaa ma jirto soo ma qaadif buu noqonaya waxaa la leeyahy dee keen markhaatiyaasha afar markhaati keenoo iyadoo waxa weeyaan almiilu fi lmakxula arkay iyadoo qalinku uu ku jiro waxa weeyaan bahashii khadka quraaradii khadka laga darsanaayey afar nin oo arkay oo cuduula keen baa la leeyahy hadduu keeno dee waxay noqonaysaa inay zaaniye tahay way ku caddaatay oo ninkii hore la kala kaxeeyey inuu rur sheegaya markaa soo baxaysa iyada ayaa markaa xaddu zina lagu dhufanaya haddii kale waxba uu keeni waayena dee waa qaadif isaga ayaa marka waxaa laga jarayaa xaddulqadfi baa laga jaraya baabu lciddati walixdaad baabkii ciddadii dumarku ay tirsanayeen marka la furo iyo ixdaadkii ay samaynayeen marka laga dhinto wuxuu leeyahay sheekhu hiya ciddadaasi lialaaqi furniinkii marka ay ka timaado min alxaamili gabadha xaamilkaa ka soo xaasilay bilwadci bay ku dhammaanaysaa inay gabadhaasi uumusho macnaa gabadha iyadoo uur leh haddii la furo waxaa ciddadeedu ay dhammaanaysaa maalintay uumusho ama markaa wakhtigaa uurka ay sidaa ha yaraado ama ha dheeraado habeenka la furo habeenka ku xigta haddii ay umusho ciddadeedu waa dhammaatay haddii waxa weeyaan sagaal bilood uurka ay sidana sagaalkaa biloodba ciddadeedu waa socota maalinta ay umusho ayuunbay ciddadeedu dhammaanaysa waayo ilaahay baa yidhi wawulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna dumarkii uurka lahaa ajasha ciddadooda ay ku dhammaanaysaa waa inay umulaan oo uurkooda ay dhigaan wa min alxaa'idi tii xaydka lahaydna bihalaati xiyad ta xayd kale waxaa looga jeedaa markaa mid xayd markaale maaha ee waa gabadha xaydku sideedaba u yimaado haddaanay gabadhu xaamil ahayn mid xaydo ay tahay oo xaydkii wakhtigiisii gaadhay aan kana quusan ciddadeedu waxay noqonaysaa halaata xiyad saddex xayd bay tirsanaysaa marka la furo hal xayd ayay kow ka odhanaysaa furninkaa ka dambeeya xayd labaad iyo mid saddexaad saddexdaa xayd markay dhammaadaan waxaa markaa dhacaysa inay ciddadeedu dhammaato marka waxaa la tirinaya waxa weeyaan mar haddaanay xaamil ahayn mid xaydo sideedana ay tahay xaydkaa la tirinaya xaydka waxaa dhici karta inuu wakhtigiisu isku dhadhowaado oo bil gudaheed inay saddex jeer xaydo ayaa dhici karta haddii bil gudaheed saddex jeer ay xaydo dee ciddadeedu way dhammaato waxaa kaloo dhici karta muddadu inay kala fogaato gabadhu inay noqotaba mid sanadkiiba hal mar xayda oo markaa gabadhii la furay ciddadeedu saddex sannadood ay noqoto markaa gabadha marka la furo uurna aanay lahayn waxaa la tirinayaa maaha bilah dadkeennu waxay dhahaan saddex bilood waxaa laga yaabaa saddex bilood inay ka yaraato in ka yar ay saddex jeer ku xaydo waxaa laga yaabaa saddexdaa bilood inaanay xaydinba gebigeeduba marka waxaa la eegaya waa xaydka saddex jeer mar hadday xaydo ciddadeedu waa dhammaatay ama ha isku dhowaadaan ama ha kala dheeraadaan haddaanay saddex jeer xaydinna ciddadeedii markaa may dhammaan laakiin sida qaalibkaaba waxay tahay in dumarku dee bishiiba hal mar ay xaydaan markaa taasaa keensay dadku inay u fahmaan in markaa saddex biloodun shardi ay tahay laakiin saa maaha wuxuu leeyahay sheekhu wa min hayrihimaa gabadha aan xaamilkana ahayn uurna aan lahayn xaydna aan lahayn bihalaathati ashhur saddex bilood bay ku dhammaanaysaa ciddadeedu oo gabadhu haddii ay tahay mid yar oo weli aan gaadhin wakhtigii xaydka amaba ay tahay mid weyn oo ka quusatay xaydkiiba oo uu ka guuray oo markaasi la furo waxaa markaa ciddadeedu noqonaysaa saddex bilood wallaahi lam yaxidna buu ilaahay yidhi kuwa aan xaydin ee dumarkiina ka mid a saddex bilood ha tirsadaan wallaahi yaisna min almaxiidi baa la mida kuwa xaydka ka quustay markaa haddii gabadhu ay tahay mid yar oo weli wakhtigii xaydka aan gaadhin oo la furo saddex biloodunba iyadou tirsanaysa ile xayd ma jira meeshii la tiriyaay saasoo kale haddii ay tahay mid ka quusatay xaydka gebigiisaba uu ka guuray oo markaa gabowdoo weynaatay markaana saasoo kale saddex bay tirsanaysa laakiin waxaa isweydiin laho culimmaduna isku khilaafeen tii xaydka uu ka go'ay ta xaydka uu ka go'ay markaa dee waxay u qaybsamaysaa laba qaybood in xaydka uu uga go'ay sabab macluuma sabab la garanaayo sida xanuun oo kale inuu uga go'ay ama inuu uga go'ay dee liradaac nuujin ilmo yar ay nuujinayso oo markaa la sugayo dee xaydku inuu ku soo noqdo taasi sida raajixa waxay sugaysaa ilaa inta xaydku ugu soo noqonayo maalinta xaydku ugu soo noqdo ayay saddex xayd saddex xayd markaa ay tirsanaysa haddii markaa gabadhaa sababta xaydku uga go'ay aan la ogayn oo aan la garan ahayn sagiirana aanay ahayn mid yarna ma aha mid markaa yaa'isa oo ka quusatay xaydkii oo xaadulya'si ama sinulya'si gaadheyne maaha tacaynkaasi iyada maxaa lagu samaynayaa maada yucmal biha ahlulcilmigu waa isku khilaafeen sida raajixa markaa taasina waa inay ay tirsanayso halaathata ashhur siday ahaayeen kuwii xaydka ka quustay ee waaweynaa iyo ku yaryaraa ee aan xaydinba wuxuu leeyahay sheekhu welilwafaati haddii ciddadu ay tahay dhimasho awgeed gabadha laga dhintay biarbacati ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen bay kusoo xaasilaysa gabadhu haddaanay uur lahayn oo ninkeedu uu dhinto afar bilood iyo toban habeen ayay ciddo tirsanaysa wa in kaana hadday tahay xaamilan mid uur leh gabadhaa laga dhintayna fa bilwadci inay ilmahaasi dhigto ayaa ciddadeedu ay ku dhammaanaysaa sida markaa aayadda qur-aanka cumuumkeedu uu tusinaayo kadalika uu tusinaayo xadiidkii gabadhii markaa subayca alaslamiya gabadhii la odhan jiray gabadhaasi markaa waxaa u tegay ninkii abusanaabil la odhan jiray ibnu backak markaa wuxuu doonay waa laga dhintay iyadoo uur leh kadib markii ay umushay ayuu u tegay inuu guursado ayuu doonay markay diiday baa wuxuu ku yidhi wallahi abcad alajalayn baad tirsanaysa oo mar haddii iyadoo afartii bilood iyo tobankii habeen aanay iyadoonay dhammaan aada umushay waxa weeyaan umushaada waxba laga soo qaadi maaye afarta bilood iyo tobanka habeen baad dhamaysanaysa kadib rasuulka u tagtay sala allahu alay wasalam rasuulka markii arrinkaa u sheegtay wuxuu yidhi rasuulu kadaba abusanaabil been buu sheegay abusanaabil ama ha u qastiya mayaan u qastiy inuu qofku wax xaqiiqada khilaafsan hadduu ku warramo dee kadib baa la yidhahdaa luqada ahlulxijaaska marka la eego been baa la yidhaahdaa waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in mar haddii gabadhaasi ay umushay iyadoo markaa laga dhintay in ciddadeedii halkaasi ay ku dhammaatay oo ay ku gebagabowday walaa ciddata cidda dusheeda maaha calaa hayri madkhuulatin gabadh aan loo gelin gabadha ninku haddaanu markaa u gelin oo aanu la aqalgelin oo uu furo wax ciddo ay tirsanaysaa ma jirto famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha buu ilahayn wax ciddaa oo aad tirsanaysaan dumarkii kuma lihdin haddaad furtaan idinkoon taabanba gabadhaasi markaa haddii la furo iyadoon la taaban ciddana tirsan mayso saasoo kale waxa weeyaan wax mehera oo haba yaraatee ay leedahayna ma jirto laakiin waxoogay sahaya ayaa la siinaya umaticuhunaba ilaahay uu yidhi laakiin gabadha haddii iyadoon la taaban laga dhinto xukunkeedu taa waa ka duwan yihi ninkii oo gabadhii aan la aqalgelin oo aanay is arag ayaa ka dhintay iyadu waxa weeyaan meherkii way leeday oo dumarka markaa iyada la midii meherka ay leeyihiin oo kale ayay leedahay dhaxalkiisana way leedahay ciddadiina way tirsanaysaa sida markaa xadiidka saxiixa ee dhowr jeer aynu ku celinay ee imaam abu daawuud warinaya uu tusiyey marka halkaa sheekhu uu itlaaqo wuxuu yidhi walaa ciddata calaa hayri madkhuula waxaa xukumkani uu ku gaaryahay gabadhii la furay ama gabadhii laga dhintay iyadu calayha alcidda walahaa mehru miluha miluha mehru milihaa walaha almiiraat aydan wuxuu leeyahy sheekhu walamatu addoontii kalxura gabadhii xorta ahayd bay la mid oo addoontii haddii laga dhinto ama la furo waxay u ciddo tirsanaysaa sida gabadha markaa xor tahay a u ciddo tirsato axaadiidka ku soo aroortay in markaa addoontu laba xaydun ay tirsanaysaa waa axaadiis daciifa mar haddii marka xadiid saxiixa oo addoonta xukum gooniya siinaya aan lahayn adilada caamka ee ku soo aroortay dumarku sida ay u ciddo tirsanaya u ciddo tirsanayaan dumarka addoomaha iyo kuwa xortaaba waa ay koobsanayaan waxa uu leeyahay sheekhu wa cala almuctada gabadhii ciddo tirsanaysa dusheeda waxaa lilwafaati dhimasho laga dhintay awgeed u ciddo tirsanaysay tarku tasayun isqurxintii inay ka tagto waayo axaadiidta waxaa ku soo aroortay sida saxaayinka ku taalla laa yaxilu liimra'atin muslima tu'minu biاllahi walyawmi alaakhir an tuxidda fawqa halaaثati ayaamin ilaa calaa zawjiha arbacata ashhuri wa cashra wuxuu yihi rasuulku uma bannaana gabadh allah iyo maalinta aakhiro rumaysan inay markaa ixdaad u samayso qof dhintay oo aan zawj ahayn saddex maalmood wax ka badan maanaa gabadha haddii aabaheed uu dhinto ama walaalkeed uu dhinto ama aqaaribteeda mid ka mid uu dhinto saddex maalmood baa loo ogol yahay inay ixdaad samayso ay quruxdii iyo waxyaabahaasi ay iska dayso saddexdaa wixii ka badan looma ogola laakiin zawjkeedu hadduu dhinto arbacata ashhurin wa cashraa afar bilood iyo toban habeen waa inay ixdaad samayso ixdaadka markaa macnihiisu muxuu yahay alixdaad waa mancu lmuctadati nafsaha min aziinati waatiib gabadhii waxa weeyaan ciddo tirsanaysee laga dhintay waa inay nafteeda u diiddo quruxda dharkii quruxda lahaa iyo wixii udgoonaa iyo wa mancu lkhutaab khudbataha raggii markaa usoo geed fadhiisanayena geed fadhiisigii inay u diiddo marka ixdaadka ayaa macnihiisu sidaa u yahay marka wixii quruxda ahaa waa inay ka tagto dharkii quruxda badnaa inay markaa cadar udgoona isku buufiso waa inay iska ilaaliso indhakuuladkii waa inay iska ilaaliso laakiin dhar gooniyo islaamku uu yidhi ha xidhata ma jirto dhar madowoo isu egna ha xidhata mu odhan islaamku dhar cadna ha xidhata mu odhan yaanay subkanna islaamku mu odhan gabadhaas saas oo kale islaamku mu odhan yaanay gabadhu maydhan gabadhu waa iska maydhanaysaa waa isnadiifinaysaa saasoo kale waxa weeyaan madaxeeda dee waa subki kartaa dhar noocay doonto ayay xidhan kartaa waxay iska ilaalinaysaa uun dharkii quruxda badnaa iyo wixii tiibkee udgoonaa ee ragga markaa tusinaya inay gabadhani tahay gabadh diyaar waa guur oo raggu markaa ay ku hunguraynayeen waxaa kaloo arrinkaa xoogeynaya xadiidu mucadiya waxaa ku timi inay tidhi waxaana la fari jiray allaa naktaxil inaanaan indhakuulan walaa natatayab tiib inaanaan ismarin walaa nalbasa thawban masbuuqan maro markaasi sibaaq la mariyey inaanaan gashan ilaa thawba casbin maradaasi markaa thawba casbin oo mariyo waaraada oo yeman laga keeni jiray taasi ayuunbaa naloo fasaxay bay tihi waxaa kaloo rasuulku noo baneeyey bay tidhi midkaayo markay xaydka ka meedhanayso inay markaa isticmaasho in yaroo uduga oo xaydkaa qarhmuunkiisa iyo urtiisa iyo raayaxadiisa iskaga suuliso ha waxaa looga jeedaa isaga cidda tirsiga gabadhii laga dhintay ciddadana ta talaaq iyo ta kalaba way shamlisanaysa oo minba cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya markaa sheekhu markuu leeyahay wa cala almuctadati lilwafaati tarku tazayun saasaa u daliila waalmukthi iyo inay ku nagaato fi lbeyti gurigii alladii gurigaasoo kaanat fiiha ay ku sugnayd cinda mowti zawjiha ninkeedu markuu dhintay aw buluuqi khabarihi ama warkiisu markuu soo gaadhay gurigii ay deganayd bimacnaa waa inay deganaato aanay ka bixin xadiidka furayca bintu maalik cinda axmed wa ahli sunan ayaa arrinkaa tusiyey oo waxay leedahay ninkaygii ayaa niman addooma oo gaalo ahaa ayaa ka baxsaday dabeetana meel buu ku gaadho way dileen intay isu qabteen markaa warkiisii baa yimi bay tidhi anoo jooga guri ka mida gurigii ehelkayga rasuulkaanu yimi sal alla alay waslam waxaa yidhi ninkii waa dhintay warkiisii baa i yimi anoo jooga guri ay leeyihiin ehelkaygu wax biilana igamuu tegin xoolaaan ka dhaxlana kamuu tegin guri uu leeyahayna kamuu tegin markaa gurigii uu aan deganaa markuu dhintay haddaan iskaga soo wareegay ka war oo guriga ehelkayga aan usoo wareego iyo walaalahay taasi ayaa aniga ii fiicane rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi taxawali usoo wareeg masaajidka maray ka baxday ama qolkii ayaa rasuulku yihi ha loo yeedho waxaa markaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam gurigii warku uu kuugu yimi ama ninkaagu macnaa uu kaaga dhintay gurigii waa inaad ku ciddo tirsato ood markaa asayda isaga aad ku dhigto ilaa inta afar bilood iyo dee toban habeen ay dhammaanayaan isaga waa inaad deganaato xadiidka culimadu sixadiisa ayay isku khilaafeen waayo waxaa la ysku khilaafay gabadha la dhaha zaynab bintu kacab oo fureyca bintu maalik ka warinaysa ayaa la ysku khilaafay culimada qaarkood waxay waa majhuula ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin abu saciid alkhudri oo saxaabi ah ayaa guursaday saxaabiya ayaanay ahayd bay dhahan saasaana xadiidka marmarka ay ku tasxiixiyeen marka xadiidka waa mid la cileeyey ahlucilmiga qaarkood markaasi ay cileeyeen sidaasi awgeed maadaama cillada noocaasi ay jirto ma jira gabadhii wax ku waajibinaya inay gurigaasun deganaato waxaa u bannaan markaa gurigii ninku uu kaga dhintay inay iskaga guurto oo guri kale markaa ixdaadka ay ku samayso oo ay ku ciddo tirsato saas ayaa raajixa wuxuu leeyahay sheekhu raximahullah faslun wayajibu waxaa waajiba istibraa'u lama gabadhii addoonta ahayd ee almasbiya lasoo qafaashay iyo walmushtaraati tii la iibsaday in markaa raximkeeda layska hubsado iyo wanaxwihimaa kuwii la mid ahaa bixaydatin hal xayd layskaga hubsado in kaana hadday tahay xaa'idan dumarka xayda hadday ku jirto oo haddii ninku addoon uu soo iibsado ama dee gaalada jihaad lagula jiro oo addoomma laga soo qabsado ninka dee looma baahna addoontii markiiba inuu ku bilaabo addoontaasi labay u qaybsamaysaa inay markaa uur muuqda leedahay iyo inaanay lahayn uur muuqda haddaanay lahayn addoontaa inuu u tago ama uu jimaaca uma bannaana ilaa hal mar ay xaydayso hal mar markay xaydo waxaa la ogaanayaa addoontaasi inay tahay midaan uur lahayn oo u bannaanaanaysa markaa ninkii haddii waxa weeyaan addoontu ay uur leedahayna ninku uma bannaana addoontii inuu u tago xataa tadaca alxaml ilaa uurka ay dhigayso waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu nahiyey oo uu diiday an yasqiya arajulu maa'ahu zarca hayri inuu ninku waraabiyo biyihiisa beer cid kale ay leedahay macnaa gabadh cid kale dee ilmo u sida inuu isagu markaa u tago ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu mamnuucay waa haddii markaa xayd ay tahay mid ku sifowdo dumarka xayde ay ku jirto hal xayd marka ay markaa la timaado ayay u xalaaloobaysa waxa uu leeyahy walxaamilu biwadci alxamli addoontii xaamilka ahayde lasoo iibsaday ama markaa lasoo qabsadayna waxa ay ku xalaaloobaysaa inay uurka dhigto wa munqaticatu alxayd tii xaydkeedu uu go-ayna xataa yatabayana cadamu xamlihaa waxaa la sugayaa ilaa ay caddaanayso inaanay uur lahayn oo muddadii markaa ay ku dhali lahayd ay dhammaanayso walaa tustabra'u bikrun addoon markaa bikriya oo cid hore aanay taaban haddii lasoo iibsado ama lasoo qabsado iyada dee wax istibra'a ninku ka samayn maayo oo sugi maayo intay hal mar xaydayso ee markiiba waa u xalaaloobaysa waa u bannaananaysa walaa sagiira mid yar oo markaa wakhtigii xaydka aan gaadhin ama aanay dee cidiba aanay taaban oo wakti wax laga dayaba aan gaadhin hadduu soo qabsadana iyadana istibraa ku samayn maayo walaa yelzamu albaayica ninkii baayica ah ee addoontaa iibiyey istibraa waajib kuma hayo wa naxw oo ninku markuu addoon isagu iska iibinayo inay uuru leedahay yo in kale inuu hubsado oo bal hal mar intay xaydaysa inuu ka dhur sugaa isaga waajib kumaah isagoo addoontii wuu faasaxayaa un ninka addoonta iibsanaya ayaa markaa loo baahan yahay inuu iska hubsado addoontaasi inay markaa uur u leedahay ninkii ka iibiyey ama addoontaa uu soo qabsaday ee uu soo qafaashay gaalada uu ka soo qabsaday inay uur leedahay inuu iska hubsado waxaa halkaa markaa soo gelaysa masaladaa gabadhu iyadoo uur leh almara idaa kaanat xaamil ma la meherin karaa gabadha uur leh haddii gabadhu dee nin ay uur u leedahay ama dee ninkiibaa qaba miyaa la meherin karaa ama ninkiibaa dhintay miyaa la meherin karaa ilaa ay dhalayso ama ninkiibaa furay ilaa ay dhalayso miyaa la meherin karaa waa maya soo maa waaye uur meel baas ay ka keentay bay sideeta oo cidla aan la garanahayn walad min azina ayaa caloosha ugu jira ma bannaan tahay gabadhaasi markaa in cidi ay guursato sa raajixee jamaahiirta culimmadu ay ku tegeen laa yajuusu gabadha caynkaasi in caqdi lagu sameeyo xataa tadaca alxaml ilaa uurka ay dhigayso waayo ilaahay wuxu uhi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarkii uurka lahaa ajashoodu inta ay ciddo tirsanayaan waa ilaa intay uurka dhigayaan ilaahay muu kala qaadin tii uur xalaalo siday iyo tii uur xaaraamo siday marka waxaa ka dhacda bilaadkeenna in naagi markaa intay zina ku dhacdo uur ay qaado deetana ay tidhaahdo hebel baa ayaa waxaa sameeyey oo la dhahdo arig nagaga astura oo loo meheriyo ilmihiina ha dhowtoole isagaa lagu tiriyo waa dulumaatun bacduhaa fawqa bacd waa mugdiye isdul saar saaran weeyaan oo horta marka horeba waxa weeyaan gabadhii oo uur leh in nin loo meheriyaa dee waa mid xaaraamo mamnuuca haddii la dhahdo dee uurka isaga ayaa leh oo yaa kugu yidhi isaga ayaa leh man qaala lak ninka waxaa la odhan karaa un uurka isaga ayaa leh gabadha marka sharcigu u xalaaleeyey laakiin gabadh xaaraan uu ugu tegey uurkanay sida isagaa le lama odhan karaba sharciguma ogolaba yaa yidhi isagoo quraa u tegey bilo toban kale markaa ay soo martay oo kanuu markaa tobanka ay ka dhex dooratay lama odhan kara isaga ayaa leh xataa haddii la hubo isaga mooyaane cid kale inaanay taaban ayaan la odhan karin uurka isaga ayaa leh waayo waxa weeyaan waxa la idhaahdo xamliga waxaa ninka loo nisbeeyaa marka gabadha si sharciya uu ku guursado laakiin haddaanu si sharciya ku guursan gabadha oo sharcigu aanu u xalaalayn looma nisbaynayo ilmihi marka hortaas waa khalad lagu dhaxay khaladka labaad lagu dhaxay waxay tahy gabadhii markaa xaamilka ahayd ayaa inta la meheriyey oon ciddadeedii aan la sugin ayaa haddana waxa la samaynaya in ninkii uu la guri galo ile waa ninkeedii baa laleeyahy uurka isagaa le baa la leeyahy oo halkaana ay ka dhacdo inuu biyihiisii waraabiyo beer cid kale aylee ay leedahay oo wixii rasuulku diday calayhi salaatu wasalaam uu ku dhaco arrinta kale ka sii darana meesha imanaysaa waxa weeye ilmo aanu dhalin in loo nisbeeyo oo la idhahdo waa ina hebel hebel oo loogu abtiriyo ilmihii haddaad tiraa waar dee isaga mooyaane cid kale ismaanaan arag bay tidhi dee xataa haddaana isaga mooyaane cid kale aan is arag nasabku ma ku sugnaado horta bizina nasab zina kuma sugnaado nasabku wuxuu ku sugnaadaa binikaaxi shar nikaaxa sharciga zina nasab kuma sugnaado ilmaha waa in hooyadii lagu abtiriyo ina khadiijiya ina faadimo iyo ina waa in la yidhaahdo hadday kun nin sheegato ninkaa looguma abtirin karo sharc iyada ayaa dhashay nin si sharciga uga dhalayna ma jiro iyada ayaa markaa ilmaha la raacinaya marka arrinka noocaasiya waa in laga digtoonaado oo la iska ilaaliyo mafsado kalena way ku jirtaa mafsadada kale ku jirtaa waa maxay in sinadii la iska fududayso oo gabadh waliba inta waxay doontaa ay samayso aanay ka baqan xataa dee inay uur qaado oo hadhow toole ay tidhahdo maxaa ka macnaa hadhow toole hebeloo ninkaa dhallinyaradee fiicana ayuunbaan odhan doonaa waa isagoo isagunbaa laygu dari doonaa guur baaba meesha iga soo bixi doonoo calafkaygii baaba ku jire taasaa iyaduna ka dhacaysa waa mafsado kale iyaduna marka arrinka noocaasi waa in lala dagaalamo ummaddana la idhaahdo iska ilaaliya wuxuu leeyahy sheekhu baabu nafaqa baabkii biilka weeyaan tajibu nafaqadii waajib weeye cala zawji ninkiibay waajib ku tahay lizawja gabadhiisay waajib ugu tahay gabadhiisii uu qabay iyo carruurtiisii ninku inuu biiliyaa waa mid waajiba weeyaan waxaanayna tusinaya xadiidkii imra'atu abi sufyaan oo loo xalaaleeyey markuu biil ku filan sii waayey in xoolihiisa ay wax ka qaadato iyo isagoo markaasi aan ogeyn oo aan ka warhayn marka ay nafaqadu waa waajib rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kaana yadakhir quuta yowmihi lisana reerkiisa biilkiisa ayuu sanad rasuulku alayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood uu kaydsan jiray ma aynu nebi maxamed odhan jiray ilahay baa quudinaya aniguna dacwadumaan faafinaya waan iska dhaqaaqaya ilahay baan kaga tegaya carruurta iyo reerka iyo dumarka nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sanad biilkiiba uu meel u dhigi jiray ayaa kusoo aroortay markaa axaadiida saxiixa ah waalmuطallaqati rajciyan gabadhii la furay طalaaq rajciya oo bimacnaa weli dalqadii ay wax ka harhsan yihiin inta ay ciddadii ku jirtana ninku inuu biiliyaa waa waajib weeyaan axaadiidka qaarkeed baa arrinkaa tusiyey waxaa kaloo ilahay uhi askinuuhuna min xayثu sakantum min wujdikum dumarkii waxaad dejisaan meesha aad degan tihiin ee bimacnaa idinku aad helaysaan ee aad karaysaan dejiya dumarka markaa laga hadlaya waa kuwii la furay طalaaqooduna rajciga wahaa waxaana saa tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi lacala allaha yuxdiث bacda dalika amra gabadha haddii طalaaqeedu mid baa'ina uu yahay oo waxba aanay ninka ugu laabnayna dee arrin intaa dabadeed ilaahay uu la soo darrinayo oo la sugaayo ayaan meesha jirinba markaa gabadha haddii la furo طalaaq rajciya ninkii guri bay ku leedahay oo gurigii in laga saaro ma aha sakan bay ku leedahay biilla saasoo kale waa ay ku leedahay sida aayaddaasi ay tusinayso laa baa'inan gabadhii markaa baa'inka ahayd ee dalaaqeeda loo dhammeeyey iyadu ma laha wax nafaqaa oo haddii gabadha ninku uu furo oo saddexdii dalqadoodba uu dhammeeyo biilla kuma laha sakanna kuma laha waxaa arrinkaa markaa u daliilay xadiid faatima bintu qays oo ku jira fii saxiixi muslim in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi wax nafaqaa iyo wax sakana oo guriga oo haba yaraatay aad leedahay ma jirto marka ay tidhi طallaqanii zawji talaatan falam yajcal lii rasuulu اllah nafaqatan walaa sukna ninkaygii baa saddexdii dalqadood bay furay oo ii dhammeeyey markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam gurina iimuu yeelinoo mu odhan gabadhaa meel waa inay dejiso wax biilana rasuulku calayhi salaatu wasalaam iimuu yeelin oo iimuu oggolaan saxaabada qaarkood baa ku inkiray xadiidkaas sida cumar iyo caaisha laakiin dee hadal rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo ay ka maqashay oo ka sugnaaday iyaguna aanay ka maqal oo aqoon iyadoo ay heshay oo iyagu aanay helin ayuu arrinkaasi noqonaya walaa fii ciddati alwafaati gabadha laga dhintay ee ciddadii dhimashada ku jirta iyaduna nafaqo ma leh falaa nafaqata walaa sukna biilla ma leh meel la dejiyana ma leh gabadha hadduu ninku ka dhinto oo markaa afartii bilood ee tobankii habeen ay ku jirto wax biila dee ma laha wax markaa guriga oo haba yaraatay ay leedahayna ma jirto ilaa an yakuuna inay yihiin mooyaane xaamileyn gabadhii la furay furniin dhammaystiran oo baa'ina iyo gabadhii laga dhintay gurina ma laha biilla ma laha ilaa inay yihiin kuwa uur sida mooyaane mar haddii uur ay sidaan oo gabadhii laga dhintay uur ay leedahay ama gabadhii waxa weeyaan la furay furniin dhammaystiran uur ay leedahay markaa biilkiina waa leedahay gurigiina waa leedahay fa in kunna ulaatu xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna bu ilahay haddii ay yihiin kuwa uur leh dumarkii laga dhintay ama la furay biilka siiya ilaa uurkaasi ay dhigayaan bimacnaa ay umulayaan waxaa aayadda markaa laga fahmayaa gabadhii laga dhintay haddii aanay uur lahayn inaanay lahayn wax nafaqaa wax biila iyo wax markaa guriga aanay ninkii ku lahayn iyo dadkii warasadiisa ahaa wa tajibu nafaqadii waajib bay ku tahay cala alwaalidi waalidkii almuusiri ee waxaystay liwaladihi ilmihiisii inuu biiliyo almucsir ee aan waxba haysan waalcaksu cagsiguna waa saas oo kale oo haddii waalidku wax wahaysto ilmihiina aan waxba haysan dee waalidka waxaa waajibkua inuu ilmihiisa biiliyo sida xadiidka markaa imra'ata abi sufyaan una tusinaayo cagsiguna waa saas oo kale oo haddii weladku uu wax haysto ilmuhu oo aabbihii aanu waxba haysan aabbihii inuu biiliyaa waajib bay noqonaysaa waayo birulwaalideyn baa la faray birulwaalideynna dee intaasi ayaa ugu yar ninka waalidkii oo baktinaya oo gaajoonaya isaguna wax haysta aan waxba siinahayn ninkaas miyuu baarun liwaalideyhi miyuu noqon kara waa caaqulwaalideyn weeyi saas oo kale de waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inuu dee waalidkuba uu leeyahay xoolaha qofku uu haysto oo anta wamaaluka liabiika buu rasuulku uhi ninkii wa cala sayidi ninkii addoonka lahaana liman mid ayaa nafaqadiisu ay ugu waajibtay yemliku uu iska leeyay oo addoonku ninku addoomihiisa waa inuu markaa biil iyo nafaqo uu siiyo walaa tajibu waajibkuma aha cala alqariibi qofkii qaraabada ah liqariibihi kii ay qaraabada ahaayeen inuu nafaqeeyo ilaa min baabi silati raxim baabka qaraaba xidhiidhinta inuu wax ku siiyo mooyaane waman wajabat markaa taa sheekha qowlka uu yidhi waa laga raajaxsan yahi bal qowlka raajixi waxa weeyaan qofka haddii qaraabadiisu aanay waxba haysan oo gaajo ay u macaluulayaan isaguna wax uu haysto inuu biiliyaa waajib bay ku noqonaysaa walow qaraabadaas yaanay noqonin waladkiisa iyo waalidkiisa yaanay noqonin waayo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay qaraabadu inay xaq ku leeyihin qofka xoolihiisa wa aati da lqurba xaqahu bu ilahay yidhi kii qaraabada u saaxiibka aad qaraabada haydeen xaqiisa si baa la yidhi kadaalika waxa weeyaan adilada faraha badan ee tusinaysa qaraabada in la xidhiidhiyo oo loo samafalaa waxay tusinaysaa qaraabadu haddaanay waxba haysan qofkii qariibkooda ahaa ee wax haystay inay waajib tahay markaa inuu biiliyo oo wax uu siiyo waxaa sheekhu uu leeyahay raximahullah waman wajabat nafaqatuhu qofka biilkiisu uu qof ku waajibay wajabad kiswatuhu hugiisuna waajib buu ku yahay aradbeelkiisu iyo wa suknaahu meeshii uu degi laha qofka haddii la yidhaahdaba qofka inuu biiliya ayaa waajib ku ah waxaa la socdo qofka inuu arradtir siiyaana arradbeel inuu siiyaana waa waajib inuu meel dejiyaana waxa weeyaan waa waajib sidaas ayaa markaa adilada cumuumkeeduna uu tusinaya waa baabkii nuugmada iyo nuujinta axkaamteeda nuugmada laga hadlayaa ma ahata ilmuhu uu nuugo hooyadii waa nuugmada ilmuhu uu nuugo islaan kale oo aan hooyadii ahayn axkaamta ka dhalanaysa ayaa meesha lagaga hadlaya wuxuu leeyahy sheekhu innamaa yahbutu wuxuu sugnaanayaa un xukmuhu radaaca xukumkiisu bikhamsi radacaatin shan jeer marka uu nuugo maca tayaquni wujuudi laban caanaha joogitaankoodiina iyadoo la hubo inay islaantaasi caana leedahay macnaa radaaca axkaamtiida shantiida soo socotaa waxay sugnaanaysaa ugu yaraan shan jeer marka uu islaanta nuugo islaanta aan dhalin ilmuhu waxaa u daliila xadiidka caaisha fii saxiixi muslim inay tidhi kaana fima unzila min alqur'aan cashru radacaatin macluumaat yuxarimna uma nusikha bikhamsi radacaat fatuwufiya rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa hiya fima yuqra min alqur'aan waxay leedahay caaisha radia allahu canha waxaa qur-aanka ka mid ahaan jirtay aayad tusinaysa in toban markaa nuugmo oo la og yahay oo la yaqaanaa axkaamtii radaaco ay ka dhalanayso kadibna waa la nasakho shan baa lagu nasakhay marka hadal xadiid waxa uu tusinayaa ugu yaraan shan radaco shan nuugmo in loo baahan yahay amaa xadiidka caaisho ee ay leedahay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal laa tuxarimu almasatu wala almasataan imaam muslim imaam muslim baa wariyey hal muudsi iyo laba muudsi waxa weeyaan axkaamtii radaacu ka dhalan mayso sidaasoo kale xadiidka umulfadli cinda muslim annabiya qaal laa tuxarimu alradcatu waalradcataan waalmasatu waalmasataan waalimlaajatu waalimlaajataan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi hal nuugmo waxba ma xaaraantimayso labana waxba ma xaaraantimeeyaan hal muudsina waxba ma xaaraantimeeyo laba muudsina waxba ma xaaraantimeeyaan xadiidka caaishae hore iyo xadiidkan dambe marka laysu geeyo khilaaf fiqi ah ayaa culimmada markaa dhexdooda maray oo axaadiidani sabab ay u noqotay xadiidka markaa caaisha wuxuu tusinayaa ugu yaraan shan nuugmoon inay xaaraantimeeyaan wixii ka yar inaan waxba laga soo qaadahayn axaadiidan kale waxa weeyaan manduuqeedu waxa ay ku dhawaaqday hal muutiyo laba muutiyo hal nuugmiyo laba nuugmo inaanay waxba xaaraantimaynahayn manduuqeedu waa sidaa mafhuumkeeduna waa maxay laba nuugmo wixii ka badan oo saddex laga bilaabo ah inay yihiin kuwa wax xaaraantimeeyo axkaamtii radaaco ay ka dhalanayso sidaa awgeed baa ahlulcilmigu ay ku yeesheen laba qowl qowl odhanaya khamsa radacaat baa ugu yaraan loo baahan yahay oo xadiidu caaisha deliishaday iyo qowl odhanaya saddex radco saddex nuugmo iyo wixii ka badanba axkaamta radaacu way ka dhalata waxaa markaa qolada le saddex radco iyo wixii ka badanba axkaamtu way ka dhalanaysaa ay deliishadeen mafhuumka xadiidka caaisha dambe iyo xadiidka umulfadl mafhuumkiisa qolada kalena xadiidka aro mantuuqiisa markaa haddii ay istacaarudaan ay iska hor yimaadaan daliil mantuuq oo xukumka ku dhawaaqay iyo mid xukumka aan ku dhawaaqin ee laga fahmayaa almantuuqu waa muqadamun cala almafhuum mantuuqa ayaa laga horumarinayaa mafhuumka markaa sida raajixa aimo fara badanna ay rajaxeen khamsa radacaat wax ka yari waxba ma xaaraantimeeyaan sheekhu wuxuu yihi maca tayaqun wujuudi laban islaantu inay caano leedahay waa in la hubo oo dee islaanta haddaanay caanaba ka soo dhiiq ahayn oo ilmaha yari naaskeeda afka uu iska gelgeliyo dee axkaamu radaac taa ka dhalan mayso caano uu ka jaqo uu ka nuugo waa inay leedahay wuxuu leeyahay sheekhu wa kownu radiic waxaa la shardiyaa ka nuugayaa inuu noqdo qabla alfitaam naaska goyntii ka hor mid ku jira wakhtigii naaska laga goynayay carruurtana dee naaska goormaa laga daayaa sida shareecadu ay tidhi dee xawleyn laba sannadood markay u dhammaadaan baa laga daaya marka ilmaha yari waa inaanu bimacnaa laba jir ka weynaan buu leeyahy sheekhu axaadiida qaarkood ayaa markaa sidaasi la soo aroortay axaadiidda waxaa ka mid a xadiidu caaisha ee saxiixaynka ku jira waxaa marka ay leedahay lama dakala calaya rasuulu llah wa cindii rajul faqaala man hada qultu akhii min aradaaca rasuulka iisoo galay iyadoo nin ila joogo dabeetana wuxuu ihi waa kuma waxaan idhi waa walaalkii xagga nuugmadaanu ka walaalownay qaala yaa caaisha undurna man ikhwaanukuna rasuulku wuxuu ihi eega walaaladiin kuwa ay yihiin fa inama aradaacatu min almajaaca nuugmada markaa axkaamtu ay ka dhalato ee waxaaraantimaysaa waa ta gaajo xaggeeda ka timaada waxa uu leeyahay alimaam abu cubayd raxmat ullahi calayhi macnihiis waxa weeyaan ee ida kaana radiicu jaayican walaa yushbichu ila laban hadalkaa macnihiis waxa weeye haddii ka nuugaya uu gaajoonayo caanaha mooyaane wax kalena aanay dharginahayn macnaa waa ilmo yaroon ababin weeyaan macnaheedu oo dee raashinka aan ku kaaftoomi karin oo meeshii caanaha raashin u gelaya aanu jirin xaaladda caynkaasiyana ilmaha yari waxa uu ku sugan yahay inta uu markaa ku jiro waqtu tad waqtu tadyi waxaa looga jeedaa waktiga waxa weeyaan laba sannadood iyo wixii ka horeeya marka axaadiidkaasi ayay culimmo u deliisheen axaadiid kale oo sariix ku ah ayaa jirta oo laa radaaca ilaa ma kana fi lxawleyn xadiid ibnu cabbaas nuugmo axkaame ay ka dhalanaysaa ma jirto ilaa inta ilmaha yari labada sannadood uu ku jiro inuu islaanta nuugo mooyaane axaadiidta ahlucilmiga qaarkood waa ka hadleen sida bayhaqi oo kale wuxuu leeyahay asaxiixu fiiha alwaqfu weeyaan saasoo kale ayaa ibnu cadi iyo ibnu kathiirna ay rajaxeen hase haatee alcalaamatu alalbani raxmat ullaahi calayhi xadiidka kitaabkiisa irwaaga la yidhaahdo shawaahid ayaa markaasi uu keenayaa oo xadiidka uu ku saxiixinaya shaykhuna markaa abu cabdiraxmaan muqbil alhaadi alwaadici takhriijka uu ku leeyahay tafsiir ibnu kathiir suwarka hore ayaa isaguna xadiidka uu ku daciifiyey lakiin xadiidka waxaynu kaga maarmi karnaaba xadiidkan markaa saxiixaynka ku jira rasuulkuu leeyahay fainama aradaacatu min almajaaca macnihiisana aynu tilmaanay wuxuu ihi sheekhu wayaxrumu bihi waxaa ku xaaraantimoobaya nuugmada maa yaxrumu min anasab wixii nasabka markaa ku xaaraantimooba bimacnaa qofku islaanta uu nuugo waxa uu uga dhigmayaa ilmihii ay dhashay oo kale axkaamtii sharciga ahayd marka laga hadlaayo dadkii markaa iyadu ay wuxuu ahaydna ama wax isu ahaayeenna dee wixii markaa ilmaheeda ay isu noqonayeen ayaa ilmaha nuugay ay isu noqonayaan kitaabu nikaax ayaynu markaa ku soo marray masalada ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihiin annahu yaxrum min alradaac maa yaxrum min annasab laakiin waxay isku khilaafeen hal yaxrumu min aradaaca maa yaxrumu min asahaara masaladana kitaabu nikaax baynu kaga soo hadalnay waxaanaynu tilmaanay sida raajixii inay tahay in sahaarada iyo xididkuna ay la mid tahay nasabka waxaa kalean baraarujinayaa marka la leeyahay yaxrum min anasab maa yaxrum min aradaac waxaa looga jeedaa wixii ku tacalluqa guurka iyo tawaabiciisa waxyaabaha raacsan bimacnaa qofkaasi dee ilmaheedoo kale ayuu noqon karaa iyada ma guursan karo ciddii iyada markaa carruurteedu aanay guursanahayna saasoo kale dee ma guursanayo saasoo kale xagga maxri maxramiyada oo ilmahaasi dee maxram buu islaantaa u noqonaya ciddii markaa carruurteedu maxram ay u noqonaysana maxram buu u noqonaya oo safarkii oo kale waa la safri karaa xaggii khulwada iyaduna saasoo kale ah oo haddii meel uu kula keli noqdo khulwadii xaaraamta ahayd ee mamnuuca ahayd noqon mayso laakiin marka laga hadlaayo masaa-isha la xidhiidha dhaxalka iyo wujuubka markaa biilka iyo nafaqada iyo alcidqu bilmulki iyo shahaadada iyo masalada diyaadka iyo marka laga hadlaayo iyo qisaasta masaa-isha caynkaasiya radaacada iyo nuugmadu geli maysa halkii nasabka oo tusaale ahaan ilmuhu islaantii uu nuugay dee dhexli maayo ilmuhu islaantaa uu nuugay inay markaa biilisaa dee waajib kuma aha isagu inuu odaygeedu inuu biliyaana waajib kuma aha ilaa aabbu odayguna u noqonaya min jihati aradaac isaguna islaantaa iyo odaygaa aabbaha iyo hooyada xagga nuugmada uga ah inuu biiliyaa waajib ku noqon mayso haddii tusaale ahaan iyagoo addoomaa gacantiisa ay soo galaan dee kama waxa weeyaan xoroobayaan bikhilaaf haddii aabbihii iyo hooyadii dhalay iyagoo addoomaa gacantiisa ay soo galaan bimujarad uu mulkiyo ayay ka noqonayaan kuwa xora laakiin tan iyadu ka dhalan mayso waa ka duwanta shahaadada calaa khilaafin bayna alculamaa baabkeeda inoogu iman doonta markhaati waxa weeyaan ilmaheedu ma u gelayaa mise u geli maayo iyadu ma u gelaysaa mise u geli mayso ahlucilmigu waa isku khilaafeen laakiin ka nuugay ilmaheedii masalada kale xukun maaha masalada marka laga hadlaayo wadaagga la wadaagayo bixinta markaa diyada iyo magta radaacu wax uu ka soo kordhinayaa ma jirto sidii ay kala ahaayeen ayay kala ahaanayaan masalatu isqaatu alqisaas haddii tusaale ahaan waxa weeyaan islaantaasi dee ilmahaasi ay disho qisaastii iyo arrinkaasi radaaca iyo nuugmadu ka ridi mayso bikhilaaf haddii ay disho markaa ilmihii iyadoo ay dhashay marka masaa-isha caynkaasi ayay ku kala duwan yihiin nuugmada radaaca iyo nasabku waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah wa yuqbalu waa la aqbalaya qowlu lmurdica islaanta ilmaha nuujisay qowlkeeda waa la aqbalaya waxa u daliilay xadiidu cuqba bn lxaaris anahu tazawaja ma ummi yaxya tazawaja uma yaxya bint abi ihaab fajaءat amatun sawdaa faqaalat qad ardactukumaa gabadhaasuu guursaday islaan madoobaa timi oo addoona waxay tihi labadiinan isqaba anigaa idin nuujiyey fadakara dalika linabiyi fadakartu dalika linabiyi ui facarada cani rasuulkan arrinkaa u sheego waabay iga jeestay rasuulka qaala fatanaxaytu fadakartu dalika lahu xaggii kalean uga wareegayo haddana waan ugu celiyey faqaala wakayfa waqad zacamat annaha ardacatkumaa fanahaahu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sidee baad gabadhii u haysataa iyadoo islaantaasi tidhi waan idin nuujiyey waar sii daa bu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo kayrkiiba waa wariyeen baabu rixlati fi lmas'alati naazila ayaa bukhaari raximahullah u ku keenaya cuqba ibnulxaaris markay islaantaasi u timi dee nebiga meel lamuu joogin faraskiiska ayuu heensaystay waanu markaa dhaqaaqay madiina ayuu tegay si rasuulka alayh salaatu wasalaam masalada uu soo weydiiyey wuxuu u baabaystay markaa bukhaari safar in loo galo si loo ogaado mas'alo markaa hoosaysa oo ka mid ah masaa-isha markaa cilmiga marka islaantaa waxaa shardi u ah inay noqoto caadila inay noqoto islaan cadaalad lagu yaqaan cadaaladdeedana waxaa lagu garanaya imaa bishuhra inay cadaalad iyo wanaag ku caanbaxday wa imaa waxa weeyaan shahaadatu ithnayn laba qof inay uga mara kacaan inay tahay islaan waxa weeyaan caadilada amaba dee wakti hadday a'immatuljarxi ay joogaan watacdiil in islaantaasi marka ay tacdiiliyaan haddiise islaantu ay tahay mid been lagu yaqaano dee warkeeda iyo sheegashada ay sheegatay inay dadkaa nuujisay waxba laga soo qaadi maayo meelo badan ayaa markaa jira oo shareecada islaamku gabadh qura qowlkeeda la aqbalayo waxaana meelahaasi ay yihiin meelaha markaa dumar mooyaane cid kale dee inta badan aanay daalacan waxaa ka mida markaa masalada nuugmada waxaa ka mida masalada markaa wilaadada haddii dee laba islaam baa ka umulisay laba dumara deeta carruurtii bay isku qabsadeen oo waxay tiri waad iga bedelatay cid kale meesha ma joogto u kala marag furaysa islaantii ka umulisa unbaa la leeyahy kana yaad kadoo saartay kana yaad kadoo saartay mid walba kay tidhahdo waan kadoo saaray ayaa markaa la raacinaya oo qowlkeeda islaanta waa la aqbalaya wuxuu leeyahay sheekhu wayajuusu waxaa bannaan irdaaculkabiiri ka weyn in la nuujiyo walow kaana daa lixyatin garhba ha lahaadee maxaa loo nuujinayaa litajwiisi nadar eegmada gabadhaasi nuujinaysa uu eegayaa si ay u bannaanaato oo dee gabadhaa maxram uu ugu noqdo masalada caynkaasiya sheekhu waxa u xujaysanaya oo u daliishanaya xadiidka markaa ay warinayaan umu salama ayaa waxay u timi caaisho oo ay ku tihi innahu yadkhulu calayka hada algulaam alayfa aladii ma uxibu an yadkhula calaya caaishoy inanka dhalinyartee xooggaabaa kuu soo gala oo aniguba aanan jeclayn inuu ii soo galo fa qaalat caaisha maa laka fii rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaad ugu dayan weyday wa qaalat ina imra'ata abi xudayfa qaalat ya rasuula allah ina saaliman yadkhulu calaya wa huwa rajul imra'atu abi xudayfa rasuulka u timi waxay tidhi saalim baa ii soo gala saalimna dee waa nin weyn oo garh baabuu markaa leeyahay base riwaayaadka qaarkood ku timi waa halka sheekh uu ka keenay wain kaana daa lixya wa fii nafsi abi xudayfata minhu abi xudayfana waa nin hinaaso badan oo hadduu igu ag arka dee waxa weeyaan waaban ka baqanaya faqaala rasuulu allah irdiciihi xataa yadkhula calayki akhrajahu muslim wagayru rasuulku wuxuu idhi nuuji saalimkaa garh kale si uu kuugu soo galo bimacnaa maxram uu kuugu noqdo macnaa saalim waa nin mawla abi xudayfa abi xudayfa mawlihiisi weya waa nin uu xoreeyo addoon ahaa oo markaa la noolaa ma aha markaa nin gurigii meel ka qabanaya mar walba islaantii waxa weeyaan waa isku dhacayaan oo waa is arkayaan ninkiina waa hinaasa badan yahi waxa laga yaaba inuu idhaahdo wax kalaaba meesha ka dhacayba mushkilad bay haystay gabadhi rasuulku wuxuu idhi si inankaaga uu noqdo oo maxram kuugu noqdo nuuj marka xadiidka ayaa sheekhu uu deliishanaya hase ahaatee ahlucilmigu xadiidkan deliishigiisa waa isku khilaafeen jumhuur ahlicilmi waxay ku tageen xadiidkaasi inuu yahay waaqicatu cayn laa cumuuma laha waa dhacda hal mar dhacdayoo aan xukum guud aan laga qaadan karin isaga ayay ku gaar tahay bay idhahdeen cid kalena looma tallaabin karo waayo dee meesha waxaa taalle adilada faraha badan ee markaa ay tusinaysa qofka la nuujinaya inuu noqdo ilmo yar oo labadii sannadood ku jira a'immada qaarkoodna xadiidka daahirkiisa ayay ku qaateen cali baa ka mid oo caaisha ka mida curwa ibnu zubayr cataa ibnu abi rabax leyth ibnu sacad ibnu cuyayna daawuudu daahiri baa ka mida ibnu xasan baa ka mida wa huwa alxaq buu leeyahy imaamu shawkani raximahullah qowl kaloo wasada ayaa jira oo labadaa qowl u dhexeeya waa qowlka raajixa waa qowlka shaykhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi uu tilmaamayo qowlkaasi waxa weeyaan in la yidhaahdo xaaladdaa saalim oo kale cidda cidda ku jirtay ayuunbay u bannaan tahay qofkii weynaa in la nuujiyo oo saalim wuxuu ahaa qof reerkii la nool oo aan meel ka qaban ahayn oo dumarkii reerka mar walba ay is arkayaan ay isdhex gelayaan meella ka qaban maayo markaa qofka haddii xaalkiisu sidaa uu yahay isagoo weyn in la nuujiyaa way bannaantah ciddii markaa la xaal ahayd waa waaqicatu cayn oo ciddii markaa xaalkaasoo kale ku sugnayd ayuunbaa la ilxaaqinaya ciddii kale lama haleeshiinayo ninbaa tusaalahaan reer buu la soo koray weligii waa iskala joogaa reerka reerkii meelkii meel ka qaban maayo dumarkii waa isdhex gelayaan dumarkii mar walba ishiisu waa ku dhacaysa iyagoo aan xijaabnayn dee markaa islaantu haddii ay irmaan tahay oo ilmo yar ay nuujinayso ninkaasi garh baa halaado afartan jir baa ahaadee waaroo yaro jaqinay tidhaahdo si inankeedii uu u noqdo xaaladaasoo kale waa bannaan tahay laakiin xaaladaa wixii ka soo hadha nin reerkii ay dee bannaan kala mari karaan oo inay saa isugu dhex jiraan wax keensanayaaba aanay jirin dee in la nuujiye maaha inta magaalada laga soo qabtay in la yidhaahdo islaamtu ay tidhahdo wallaahi hebel inuu inankayga xagga nuugmada uu noqdaan iska jeclaadee naaskayga ha jaqo taasi laa yajuus adilada caamka ayaa taa diidaysa marka ciddii xaaladiisoo kale leh ayaa lagu qaydaya wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah baabulxadaana waa baabkii xanaanaynta weeyaan baabkan xadaanada iyo xanaanadu waxay timaadaa aabbihii iyo hooyadii markay kala tagaan ilmihii yaraa xanaanayntiisa yaa xaq u leh haddii aan la ysku qabsan ee ninku yidhaahdo adigu inoo hay ama gabadha ay tidhaahdo waar adigu hayso ilmahaaga yar oo isku qabsasha meesha aana iman dee hadalba ma taagne sidaa la yskaga raalli noqday ayaa xukumku uu ku soconaya laakiin waxaa mas'aladan laga hadlayaa marka la ysku qabsado ilmihii yaraa islaantii waxay leedahay ilmahii yara anigaa haysanaya odaygana wuxuu leeyahy may ilmaha yar anigaa dhalay waxa weeyaan orado reerkiinnii qabo waxaa markaa sheekhuu leeyahy alawlaa bitifli ilmaha yar waxaa u mudan hayntiisa iyo xanaanayntiisa ummuhu hooyadiibaa u mudan maa lam tankix inta aanay guursan oo nin kale aanay guursan oo ninkii furay aan ahayn waxaa markaa sheekhu deliishanaya xadiidka cabdillaahi bni camr gabadh baa u timi rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxay tidhi inankayga calooshayda ayaa dee weel u ahaa oo aan ku siday dhabtayduna dee guri bay u ahayd waa ku seexan jiray naaskayguna dee wuxuu ahaa meeluu ka cabbo aabbihii markaa wuxuu iminka doonayaa ilmi yaraa si aan ugu soo tacbay ee dhibkaasi iga soo gaadhay inuu iska kaxaysuu doonaya markii aanu kala tagnay rasuulku wuxuu idhi anti axaqu bihi maa lam tankixii adiga ayaa xaq u leh hayntiisa iyo xanaanayntiisa intaanad nin kala guursan marka xadiidka waxa uu tusinayaa haddii odaygiiyo islaantii ay isqabtaan ilmihii yaraana ilmo wax kala soocayo oo labadii kala dooran kara aanu ahayn in waxa weeyaan hooyadii xaq ay u leedahay inay hayso waa inta aanay guursan haddii se nin kale ay guursato xadaanadeedii markaa waa dhacaysa oo yabtul waxa weeyaan xaquhaa binnikaax sida ibnulmundir ijmaacu ku soo rarayo waxaa markaa guurkaa dambe loogu buriyey xanaanayntii xaqa ay u lahay leanna ilmihii yaraa ninka kale kaga mashquulaysa markay aroos gasho islaantii ilmihii yaraa ee dee odayga hore uu dhalay meeshaasi waa waa ku tacbaanaya hadhow toole dee haddii carruur kale ay dhashana dee ninkaasi had ya jeeraale carruurtiisa ayuunbuu aad uga warhaynayaa ilmihii yaraa ninka inuu meesha kaga dayacmo ayaa loo diidaya haddii ay guursato markaa ninka ugama xaq laha waxaa sheekhu leeyahy uma alkhaala kadib waxaa ku xigta habaryarta sidaas ayaa culimo badan ay ku tegeen habaryartu markaa inay ku xigto waxay u deliishadeen xadiidka baraa ibnu caazibee saxiixaynka ku jira waxa uu leeyahay baraa ibnu caazib ibnatu xamza xamza ibnu cabdilmualib inantiisii ayaa waxaa isku qabtay cali iyo jacfar iyo zayd ibnulxaarits saddexdaa mid waliba wuxuu idhi aniga ayaa haynaya fa qaala caliyun ana axaqu biha ya ibnatu cammi anaa u mudan buui waayo waa inantii adeerkay u dhalay wa qaala jacfar bintu cammi wa khaalatuha taxti waa in adeertii anigaba sida in adeertaa u tahay habaryarteedna waan qabaa buu yidhi anigu intaasaan ku dheeray wa qaala zayd ibnatu akhi zaydna wuxuu yidhi waa inantii walaashay oo xamze iyo zayd buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam walaaleey markii madiine markaa loo hijrooday markaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu u xukumay likhaalatiha jacfar oo habaryarteed qabay ayaa u xukumay waxaanu idhi alkhaalatu bimanzilati alum hooyadu habaryartu waxay taagan tahay meeshii meeshii hooyada saa ogeed baa sheekhu leeyay uma alkhaala habaryartaa ku xigta uma alab kadib waxaa ku xiga aabba laakiin waxa khilaafku ka taagan yahay aabbaha iyo waxa weeyaan habaryarta keebaa la horu marinaya aabbihii baa soo taagan oo leh mar hadday guursato islaanti inankayga halaysiya anigaa ilaashanaye habaryartiina waxay leedahay aniga anigaa halay dhiibo anigaa habaryartii oo meeshii hooyadii u gelaye keebaa labadaa la siinaya sheekhu waxa uu leeyahy habaryartaa la siinaya habaryarta ayaa aabbaha ka horraysa hase haatee culimmada qaarkood ijmaac baabay ku soo rareen in waxa weeyaan aabbuhu uu uga xaq leeyahay habaryarta waxaana taa tusinaya oo xoogeynaya iyadoo ijmaacu aana ansixin oo masalada dee khilaaf uu ku jiro rasuulku wuxuu ku yidhi gabadhii anti axaqu bihi maa lam tankixi adiga ayaa xaq mudan ilmaha yar inta aanad guursan axaqu afcalu tafdiil waxay faa'iidaynaysaa aabbuhu inuu xaq ku leeyahay laakiin aabbihii hooyadii markay isku qabsadeen xaqa hooyadu ay ku leedahay ayaa ka fara badan ka aabbuhu ku leeyahy